ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد maantu ay taarikhdu tahay soddonkii bishii dulqacda kun afar boqol toddobiyo soddonkii masjidkan afkooye waxaynu ka gelaynaa muxaadarada magaceedu yahay aطariiqu اlmuhlى ilى الzawaaj wadada fiican ee guurka lagu gaadho ama qofkii guur doonayaa ay habboon tahay in uu maro marka wax ka midaynu sheegaynaa duruqdaas fiican ee asbaabta u ah in qofkii guurkii ku gaadho guurku sidaynu wadaogsoonnahay waa min sunani alambiyaa waarusul calayhim asalaatu wassalaam waa sunnadoodii walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaajan waduriya markaa rusushii inay dumar iyo afooyin iyo iyo awlaad lahaayeen oo alloo guuriyey ayuu alla inoo sheegay tabaaraka wa tacaala marka waa sunnadii ambiyaasha nebigana waa ogta xadiiskii saxiixa ahaa inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waatasawaju nisaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii dumarkan waan guursadaa qofkii sunnadeeda nacaana iga mid maaha marka waa shay madluub u ah sharci ahaan xaaladaha qaarkood waajibi kara mustaxmar ah xaaladaha axkaamta sharcigaa kodba wax qaadan karaa laakiin si asal ahaan waa shay laynagu tarqiibiyey oo layna jeclaysiiyey inaynu guursanno masaalixda ku jirta iyo sharciga iyo kuwa dunyawiga ah ee ku jira daraaddeed waana shay jibiliya oo maftuur ku ah dadka oo qadar ahaan ilaahay tabaaraka wa tacaala guurku ilaa intii aadam la abuuray calayhi salaam ee dabeedna xaawaa xawaa calayhi asalaam laga abuuray fiidhiisa maalintaas laga bilaabo waxa weeyaan guurku wax soo socday inbuu ahaa oo sidaas musalsal u ahaa oo soo socday oo waxa weeyaan sidaas baa markaas ilaahay sunnadiisa ku socotay oo xitaa kufaartu waxa weyan de way isguursadaan gaaladu xitaa kuwa kitaab la siiyey iyo kuwan kitaab la siinba iyo kuwa mushrikiina wataniyiina iyo qayrkoodba guurku waa waxay dadku ku dhaqmaan oo caadooyinkooda iyo diimahooda iyo taqaaliiddooda iyo ayay isku guursadaan iyaguna ayay isku guursadaan gaaladuna markaas waa wax sunno kowniya ah oo sidaas usoo socotay siina soconaysa jacala lakum min anfusikum aswaaja wa min alancaami aswaaja yadra'ukum fiihi ale waxa weeyaan wuxuu u yeelay lamaanaha waxa weeyaan dadkii iyo xoolihiiba lamaanuu ka dhigay yadra'ukum fiihi ilahay wuxuu ku badinayaa tarantii ku jirsiinayaa waxa weeyaan de waxa weeyaan guurkaas iyo ayuu iyo waxa weeyaan lama lamaanaanta lamaanahaas u tegaya ayaa waxa weeyaan khalqigi ku badanaya markaas guurka hadduu sidaa yahay dadkii markay yaryar yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala raxmatan ilmihii intuu yar yahay khariisadaas kumuu abuurin iyo shahwadaas kumuu abuurin waayo carruurtii waxa weeyaan mukalafiin maaha caqli ku filanna ma laha markuu ilaahay tabaaraka wa tacaala shahwada qof ku abuuraa waa marka uu qaan gaadho markaasna waa markuu mukalafka yahay ee la doonayo inuu shahwadiisa ku guto meel xalaala meel xaalaanana aanu dhigin cawaaqib xunna keenayso hadduu meel xaaraana dhigo sida hadduu meel xalaala dhigaba ay khayr iyo baraka iyo ajar u keenayso markaas dadku markay dhallinyarada yihiin had iyo jeer waxyaabaha hamigooda ugu badan waxaa ka mid ah guur rag iyo dumarba guur ayaa ku jira weliba waa sii kala daran yahay xagga dumarka ayuu usii badan yahay waxaa hadal yidhaahdaa dumarka waxaa laga abuuray rag baa laga raggaa laga abuuray oo fiidha aadan baa laga abuuray oo cadkii dumar ragga wax ka mid a laga abuuray sidaa daraaddeed had iyo jeer nahmadooda iyo waxa ugu weynay wax weyn doonayeen waa nin raggana dhulkaa laga abuurayoo iyana had iyo jeer dhulkay ku foogan yihiinoo wax ka soo saar wax ka beero wax ka dhiso wax ka dhaqo sinuu dhulkuma ku foogan yihin ninkiina waayo dhulkaa laga abuuray isaga iyo ciiddaa tanna nin baa laga abuuroo ninkii bay ku foogan tahay wax ka soo goo wax ka qabso wax ka nin inay qabato ayaa iyana hamigeediiyo qamigeedii ugu weynaa noqda sidaas baa hadal xikmadii hore culimmadu hore yidhaahdeen markaas laakiinse maaha xagga raggu inaanay jirine iyaga laftoodu waxa weeyaan guurso iyo iyo gabar doon waxa weeyaan waxyaabaha ugu badan laakiinse iyaga waxaa laga yaaba raggu inay tan kalena u raacdo oo hamigooda ay daciifiso oo waxna qabso oo dee maal iyo waxa weeyaan maamulkii iyo taladii iyo waxyaaba badan baa raggu had iyo jeer dee ku fooganya mas-uuliyado badan baa waxa weeyaan iyo wax badan buu ku hamiyaya lis dumarka waxa laga yaaba hamigooda iyo shiishkooda inay ku hayaanu horta kan qabo halkaasu inay diyaadda ku hayso ayay u badantay iyadu wax kale oo badan oo usoo raaca inta badan ma jirto waa guri qurux badan iyo nin iyo waxa inkaas iyo carruur ay dhaqdo ayaa inta badan dumarka hamigooda ugu badan uu yahay ilaa dee geeljiriihe miyuu ahaa waxaan filaya hees geelinay ahayd geela lagu heesee wuxuu yidhi gaarida haween guud la fidho iyo guursi laga raac guursi laga raac markaas guud la fidhiyo guursi laga raac maxaa laga wadaa had iyo jeerda way feedhanaysaayo waxay leedahay dee isqurxiyo isdhis gurdoon baa ta waqtigi baad gaadhiye ree labadaasaa laga raacay waktigii hore dee habluhu dee guudka la fidho iyo intaasunbaaba hayde ilooinji intaas inantaas waa timatadacan hablaha wax loo qaybin jiray dhowrey iyo timatadacan iyo kambooli bay dumarku ahaayeen inta hore dhowr bay leedahayoo raggaba waxa weya lama hadlayaanba waa inan yaroo dhowraya waxa weeyaan timahaba in looma bixiyaba saasuu ahaan jira marka dambe timahay la baxdaay oo timatadacan baa la yidhahdaayo waa waqtiga guurkay u diyaarka ahayd calaamad bay ahayd markay guursatay reer yeelatana waa gambooley waxa weeyaan gambaday xidhanaysa markaas oo waxay noqonaysaa dumarkaa guryaha leh markaas waktigaa hore dhaqanku saasaabuu ahaaye hadda dee guud la fidho waa la dhaafayoo waxyaaba badan oo kalaaba dee la sameeyaayo dee xaaraan iyo xalaalba leh oo xoolihii baa inta badan laga yaaba in lagu khasaareeyo oo waxa weeyaan isdhaldhalaan iyo isqurxin iyo waxa weeyaan qaarkood xaaraan bay yihiin ilaa waxa weeyaan dee qaarkood galkiiba iska tuureen iyo midabka ilaahay siiye quruxda badnaaba markaas isqurxintaasi iyo timaha la fiidhayaa dee guurkaa loo diyaargaroobayaa dumarka saasaa weligoodda wax dhaqankooda ah oo caadadooda ah ee meel kastaba ha joogaane ay ugu abuuran tahay arrintaasi oo ay ugu badan tahay markaas guurkuna waa nimco ilaahay qofka hadduu siiyo waa nimco iyo waxa weeyaan sakan ilaahay tabaaraka watacaala siduu sheegay iyo mawadiya raxmo weeye hadduu shareecada islaamka ku fadhiyana oo dee wanaga sheena gaalidii way isguursataaye hadduu mid islaamkii iyo diinteenii wanaagsanayd iyo sunnadii nebigeena sala allahu calayhi wasalama mid ku qotama hadduu yahayna waxaynu odhan karnaa wuxuu noqonayaa xadun waafaqa xaqan sidaa la yidhahdoo kale xadun waafaqa xaqa waxa weeyaan waa xad iyo nasiib iyo dheef adduunyo oo wanaagsan waafaqa xaqan oo xaq waafaqay xaqiina waafaqayoo culimmada qaarkood xadiiskii sheegaayey wa fii bidca axadikum sadaqa galmada qofkii inuu galmoodo xaaskiisubaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalama waa sadaqo waa sadaqo culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiiskaasi waxa weeyaan xadun waafaqa xaqa waa xad waafaqay xaq oo saxaabadu waxay yidhahdeen ayaati axaduna shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajra waayo waa xad waa neefta waxa weeyaan waa dheeftii nafta qofkii reerkiisu u galmoodaa naftaa jecel naftaa doonaysa waa shahwadii ku abuurayd inuu gudanaayo markaa saxaabadu way la yaabeen oo rasul ma intaan shahwadeeda gudanno oo nafteyda anagu aan waxa weeyaan u istimtaacanno u raaxaysanno haddana miyaan ajar ku helaynaa marka waxa weyan dee haayoo ku helaysa ma nebigu yidhiyo dee waxa weeyaan dee shareecada iyo isla xalaashan aad ku samayseen ayaa jar ku helaysaan marka waa xadun waafaqa xaqan xaq u waafaqa haddii zina ahaan la duil bal ka warrama miyaan dembi looga qoro hadduu zinaysan laha zina ku gudan lahaa shahwadiisa may waa loo qori lahaa bay yidhahdeen dembi dee haddii xalaal ku gutana ajar baa loo qorayaa buu yidhi ajar baa loo qoraya markaas waa nimcadaas xaqa waafaqaysa waana cibaado haddii niyadu hagaagto oo qofku niyadu wanaajiyo oo ummadda inuu badiyo oo waxa weeyaan nebigu sala allahu alayh waslm siduu sheegay inuu naftiisa cafaaf iyo dhowrsooni u kasbo inantu guursanaya iyada lafteeda cafaaf u kasbo maqaasida hadduu leeyahay wan wanaagsanna ummadda mujtamaca inuu fasaad ka ilaaliyo in haddii guurku bato mujtamac fasaadku waa ka yaraanaya haddii waxa weeyaan dee bataan dadka casuubka iyo waxa weeyaan doobkuna fasaadku waa imanaya markaas mujtamaci baa xataa ku ilaashamayo oo waxaa ku jirta maslaxa baa ku jirta fardiya iyo mid mujtimaaciya labaduba ku jira masaalix ijtimaaciya oo bulshadii guurka ku bataa dhibaatadoo ka yaraanaysa haddii la isguursan waayana zinadii fawaaxishta iyo ibnu zinaha ayaa badanaya iyo carruurtan ku dhalan waxa weeyaan sharcigan ku dhalan baa badanaya haddii kuwaasi bataana dee ummaddaa fasaad waxa weeyaan waa iyo halaag bay ayay leeyihin waxaana u dhexeeya xalaasha iyo xaaraanta doo kelmaddaas kitaabka ilaahay lagugu xalaalinaayo waxa weeyaan waa kelmad waxa weeyaan ayaa ilaahay sharciga ku xalaashato ayaa waxa weeyaan xalaasha iyo xaaraantii ilahay udhexaysiyey zinadii iyo guurkii wanaagsanaana dee waxa weeyaan waxa udhexeeya farqi ka badan inta udhexaysa cirkii dhulka ayaa udhexeeya qofku markuu zinaysanaayo naftiisu ma xasiloona inanta hadii istira xumaan samey nafteedu waa baqanaysa ma xasiloona waxa weeyaan in la in la arkay ka baqanayaan waa dhuumdhuumanayaan waa isqarinayaan haddii la arko waa fadeexad iyo ceeb laakiinse guurkii macaynkaasa xalaashaha maya iyagoo la arkaayo ayaa la gelbinayaa oo loo mashxradaya oo la farxaya oo waxa weeyaan gurigii la gelinaya oo qolkoodii hurdada la gelinaya oo albaabka hoosta ka xidhanaya markaasaa lagu faraxsan yahay oo la arkayaa ninkaa iyo reerkiisaas waxay samaynayaan iyo guurka xalaasha ah wax la qalqalinayana maaha waa wax la yidhi weliba iclaaniyaba nebigu wuxu sala allahu calayhi wasalam aclinu nikaax guurka iclaamiyo muujiya marka waa shay la muujinayo xalaashi xaaraantiina waa waxaa la qarinaayo marka inaad isku doorsato dee maaha waxaa ka mid a ha la qariyo zinadii ha dhowto qofkii hadduu sinaysto haddii ceeb soo baxdo waxa weeyaan waxa weyan waa wax aada u foolxun inantee waxa weyan haddii ilmo xaaraan ah ilmaheedii uurkeedii galo oo kale labadoodii waxay ku tahay maxay fadeexad kii ilmahan sababtaha iyo iyadii qaaday labadaba waxa weyan fadeexadii wajidada bay ku tahay aada u foolxun laakiinse guurkii xalaashaha waaba la sugayaaba war waxma qaada heblaayo talo waxma uurku waaba laska waaba lagu ducaynayaaba waa la jecel yahay inuu ilmo galo isagii lahaana haddii la yidhaha ilmaha kuu galay waa ku farxaya gabadhiina waa ku farxaysa gabadhina waa ku farxaysa waa xalaashii xaaraanta ilahay siduu kala fogeeyey haddii ilmihii ha dhowto uu yimaado waxa weeyaan kanna marku dhasho waa lagu farxaya kanna waxa wey marku dhasho waa laga xumaanaya inanka waa inan abtiyaale oo adeerale oo ama inanta dhalatay oo lagu farxaayo oo la qaadqaadayo o la jecel yahay laakiinse kan waxaa laga yaabaa in araggiisa baan la jeclaysan xitaa hooyadii inaana jeclaan baa laga yaabaa inay ilmo xalaal ku dhashay maahay markaas xalaasha inuu qofku guurka inuu ku dadaalo oo iska ilaaliyo wixii iska hortaagaya inay qofku hadduu waddada xun maro way adag tahay waddada wanaagsan inuu ku helo wixii uu doonayay haddaad meel xun ka qabato ood halkaa xun ka bilowdo waxa weeyaan wanaaggii waad ku tegsiinaysaa iyo xalaashii haddaad meel xun marto markaas duruuqda wanaagsan ee qofku ku gaari karo guurka xalaashaha waxaa ka mid ah ama ugu ra'si u ah iyo madax u ah oo ugu horeeya taqwada ilaahay tabaaraka watacaala taqwada alleh qofku inuu ilaahay ka baqo oo gaar ahaan wixii ku saabsan arrintaa uu doonayo markaas arrintaa guurkuu doonayo hadday inan tahayna nin bay doonaysaa hadduu inan yahayna inan buu doonayaa sida uu inanta u doonayaa way noqotaa si xalaala oo waxa weeyaan ilaahay kuka baqanayo wixii uu diiday uu iska ilaaliyaa taasi haddii kale waxay keenaysaa in waxa weeyaan dee guurxumo ama guur la-aan labadaas uu huranaado hadduu ilahay ku caasiyo tabaaraka wa tacaala alla wuxuu nagu yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra qofkii taqwo ilaah la yimaada alla wuxu yhi arrinkiisa waa u fududaynaya arrinkiisa wuxuu nagu yeelaa min amrihi amar waa nakiro loo idaafeeyo macrifo arrimahago dhan ba soo gelaayaba guur iyo qayrkiiba arrimahago dhan ba ilahay ku fududaynayaa taqwadii ku fududaynaya mafhuum mukhaalafuhu shardiga in wuxuu kutusinayaa waman yattaqi illaaha qofkii taqwo laga waayo yajcal lahu min amrihi cusra in isaga arrimiisii loo fududaynayn bay kutusinaysaa dee taqo laga wahayo marka arrimaa waxay kugu fudaanayaan yaad ku gaadhaysaa guusha adduunya taakhiraba ee guurka wanaagsan aad u gaadhaysaa iyo guur wanaagsan iyo carruur wanaagsan iyo sawj wanaagsan iyo sawjo wanaagsan iyo macaasharo wanaagsan waxa weeyaan waa taqwada ilahi tabaaraka wa tacaala in allaha maca aladiina taqow ilaah baa macaaga ah haddii taqwo maxay qofkii la yimaado taqwadu ibnu rajab wuxuu odhanayaa huwa ficlu daacatihi waijtinaabu macaasihi taqwadu waa inta macnaheedu ilaahay waxa weeyaan wixii daacadiisa in la sameeyo wixii macaasida in laga fogaado gaar ahaan marka waxaad doonayso macsiya ku dhex samaynin ee guurkaa samaynkaynu ka hadlaynoo kalaa fayruus abadi sheekh la odhan jira wuxuu ku odhanayaa kitaab culumu qur'aan uu leeyahay oo la yidhahdo basaayir wadawi tamyiisi fi ladaaif alkitaab alcaziiz wuxuu ku odhanayaa waclam ana taqwa kanzun caziiz waa qasnad qaaliya taqwada in dafirta bihi haddii aad ku guulaysato taqwada ilahay taqwo ku siiyo waa qasnaad qaaliya fakam tajidu fiihi min jawharin shariif wa cilqin nafiis warisqin khayrin kaiir warisqin kariim waqunmin jasiim waxaasoo dhan khayr fara badan iyo jawhar shariif oo sharaf leh iyo cilqi nafiis cilqi waa nafiis waa laba kalima isku macnaa lasu idaafeeyihun waxa weeyaan waa qaali shay qaaliya oo qaaliya wax qaaliya wa khayrin kaiir warisqin kariim risiq wanaagsan inay zawj iyo awlaad in lagu siiyo wax ka mid tahay risiqa sidaynu dib ka sheegi doono insha allah waqunmin jasiim waxaasoo baad ku helaysaa buu yidhi taqwadii wa mulkin cadiim baad ku helaysaa فhiy اkصلة اlatي تجمع khayray اdunya واآkرة waa kslada jamcisa khayrka adunyata akhiraba taqwada ilaahay وتأmل ma في الqur'aن min dikriha quraanka bal intuu ilahay taqwo ku sheegay bal had eeg كم calqa bha min khayr وكم wacd عalayha min hawاab وكم أضاafa ilayha min سacaadة ilahay misuu khayr ku xidhay taqwo imisuu hawaab ku xidhay yaabaa marin taqwada imisuu sacaadadii liibaanta ku xidhay taqwada imisa waa fara badanta markaasuu aayaadkii taqwada dabeedna sheekhu sardinayaa oo tirinayaa ee khayrkaa baadna ilahay ku sheegay markaa taqwada ilaahay waa ra'su lamr iyadoo ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad ku xidhnaato halkaad ilaahay ka taagan tahay aad eegto ilaahay tabaaraka wa tacaala aanad khilaafin amarkiisa waxa wan xaybaha guusha ugu weyna lagu gaadho guurka wanaagsan guur kasta ka hadlimayna ka wanaagsan baynu ka hadlayna inagu waxyaabaha kale ee duruqdaa ka mida waxaa ka mid ah talabaad alxayaa xishoodka qofku inuu xishoodo rag iyo dumar mid kastaba ha ahaadee gaar ahaan dumarkii usii fiican tahay usii badan tahay xishoodku inay xishoodaan rag iyo dumar baa waa linaga dalbay xishoodka nebigeenu sala allahu calayhi wasalama wuu xishood badnaa waayo tii lagu sifeeye la yidhi kaana ashadda xayaa kaana ashadda xayaa'an min alcadiraa'i fii khidriha wuxuu ka xishood badnaa inan maxajabada inan gurigeeda ku jirto oo aan ragba baran oo aan cid la hadlin weligeed hablih carbeed siday ahaan jireen weeyaane marka gaar aada u xishood badnaayeen in cidda lamay dhaqmine inantaa nebigu waxa la yidhi waa ka xishood badnaa sala allahu calayhi wasalam marka qofku inuu xishoodo wax xun ka xishoodo af xun af xun iyo ficil xun iyo qowl xun aad ka xishooto waxyaabaha guusha lagu gaadho ayay ka mid tahay iyo guurka wanaagsan baladda tusaale qur-aankeenu ina siiyeenu eegno waa garanaysaan labadii hablood ee nebiyullaahi muuse alayhi salaam calayhi salaam uu yimi markuu xoolaha u waraabiyey xoolahoodii uu la diray ay gurigoodii tageen aabbahood xaalkii muuse ay uga warrameen waa kii mid soo celiya yidhi orda u yeedh ninkaa xoolaha idin waraabiyey sidaa idinku aan u abaalguday iigu yeedh alle markuu inoo sheegaya inantaa sifada ku sifeeye maxay ahayd wajaa'atu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa waxay u timi iyadoo xishoonaysa iyadoo xishoonaysa ayay muuse u timi baa la yidhi alle waxa weeyaan wuxuu keliya camalkeedii ka tanwiihiyey ee uu kor u qaaday oo uu qur-aankiisa ku sheegay oo uu ammaanay xishoodkeedii wax kale laynooma sheegin camalkeediiy oon xishoodkoodii ahayn xishooddu alla inanka ku ammaanay tabaaraka wa tacaala sheegaa ilahay ku ammaanay inantaasi waa shay qaaliya oo gaar ahaan dumarka usii qaaliya iyadoo xishoonaysa u timi baa la yidhi nebi muuse calayhi salaam xishoodkeeda waxay ku fasireen selafka cumar bnu khadaab iyo keyrkiiba in ay waxa weeyaan markay muuse aragtay ay la hadlaysay in ay waxa weeyaan wejigeeda gacanta saartay oo waxa weya sida qof xishoonaya wejiga ama kunkeeda iyo maradeeda inay isku astuurtay oo isku qarisay marka inaanay niqaabnayn baa laga arkaya halkaas laga yaaba shareecadooda in aanu niqaabku ma'muur ahayn oon la amrin laakiinse wejigan dar way qarisay way xishootay markii ay muuse la hadlaysay way ka xishootay nebiy llahi muuse calayhi salaam waxa kale xishoodkeeda ku tusinaya markii ay u tagtay ina abi yadcuuka ajar maa saqayta lana intaas may u sheegtay aabbahay uu ku yeerayaayo wuxuu kugu yeeraya inuu ka abaalgudo wixii aad noo qabatay kaga abaalgudo waa la israacay markaas dalamdalam kale iyo hadal kale iyo sheeko kale umay gelin oo hadal kale umay bilaabin xishoodkeedii wax kale ugu kalifayo hadali ma jirin maxaad ahayd iyo haggaad ku socotaa iyo waraysi iyo hadaal u furfur iyo nadwarka waxa weeyaan haddaanay hadalka furfuri lahayn rag waxa weeyaan ninku wax ka xishoonaya inaan tahay haddii warka inay xishoonaysa inay tahay isna hadal la geli maayo afka la geli maayo haddii se iyadu dee hadalka bilowdo oo isfurfurto waxa weeyaan waa waa log waa lagu sii daalac waa loo sii raacaya xitaa ciyaal suuqu markay ablo halkaa marayaan waxa weeyaan inan kasta ma maagaan inanta xijaabanay is urursaa dhinacaa iska martay ee xaggooda markaa arti ka yar fogaatay ee dhinaca kale waddada ka qaatay ee iska asturan la hadli maayo ta laakiinse waarka inay si xun u xidhan tahay marada ama waxa weeyaan u labisantahay si xun ama si xun u tallaabsanayso ama suuqa iyadoo marasa qaylqaylanayso oo waxa weeyaan hadhadlayaan oo isqosqoslayaan oo dhaqdhaqdooda iyo sheekadooda u maqlo kaas ba ciyaal suuqu sanoo la qabsanaya taas bay la qabsadaan waxa weeyaan ay caayaan oo waxa weeyaan hadalla ku yidhaahdaan oo haddii doona gugujiyaan oo gacantoo la tagaanba markaasay dee qaarkoodna isma dhaamaan qaar midna kabtuu la baxaysa markaasuu isaguna intu doonayay kasi kusii farxayaaba markaasay caayaysa markaasuu isna sii quslayaaba sii farxaya markay caydo oo isna intii kadara ku badan ka badan ku odhanaya oo haddaad ciyaal suuq la caytanto maada is cay wax su dhimisa isagaad waxu dhinta haddaad isaga cay oo dhan ku ururiso isagu damba kama lahan naftiisa waa ciyaal suuq adigase waxa laga yaaba inan baa tahay inan yar ku dhibto in yar inuu ku dhibtaa laga yaabo ku yidhaahdo marka haba la caytanba shaydaan isku furine marka hore si waxa weeyaan fiican u soco haddii uu kula hadlay xitaa hala tirsani xitaa hadduu ku caayo hala hadli waxaad kala hadlaysaaba qof cay isaga qabanaysa maaha haddaad la dagaalanto qof dagaal wax yeelaya maaha marka waxa weeyaan qofka sharaftiisa marka hore ayaa laga arkaa markaas hadalkae inaanay u furfurin sidii laysku raacay waxaa kutusinaysa xishoodkeeda waayo ninka qurbada jooga ee weliba khalaa'ilkiisa iyo dabaa'iciisa ay jeclaatay wii cajibiyey ninku weliba in hadduu ahaan nimaanay garanaynin oo aan waxba kaa garanayn ninkan wuu cajabiyey muuse wuu cajabiyey inantan waata marka dambe aabbaheed u ammaanaysa ammaantii keentay in loo guuriyey yada lafteeda loo guursaba waxay ku ammaanaysaa ay ku qiimaysay muuse iyadoo ku aragtay haddana sheeko umay furin xishood daraadii hadal umay furin haddana waata ibnu mascuud laga wariyey inuu yidhi afras unaasi talaasa dadka waxa ugu firaaso badnaa buu yidhi saddex waxaa ugu firaaso badnaa dadka saddex qof intuu qur-aanku sheegay waxaa ka mid ahaa gabadhan baa ka mid ahay wuxuu yidhi waxaa ka mid ahay ibnatu shucayb gabadhii shucayb dhalay khilaaf baa ku jima shucayb baa dhalay nabiyullaahi shucayb mise shucayb muu dhalina nin kaloo saalixa baa baheed ahaa laba qof baa ku jira markaas firaasadeedu maxay ahayd dee weyn arki doonaa muuse markay sheegayso waatii ku sheegtay sifadii qaaliga ahayd siduu ahaabaan u sheegtay u dhacday arrintii marka taa insha alla waa gaari doonaa sifada ay sifaysaye inantaasi xishoodkaas ilahay ku sifay tabaaraka wa tacaala marka gabadhaasi sifadaas qaaliga ah ilaahay ku sifeeyey waxaa guursaday markii dambe nebiyullaahi muuse oo ah ka mida shanta ulcasbi ayaa guursaday shanta rasuul ugu fadli badan rasusha mid mid ka midoo muuse ah ayaa inantii nooca ahayd guursaday safu safuura ama safuura ayaa la odhan jiray labada mid baa la odhan jiray markaas isagaa guursaday oo ay sawjow noqotay waxaana ka mida waxyaabaha ilaahay guurkaa ugu qadaray ninkaa saalixa ee nebiga ugu qadaray xishoodkeedii ilahay sifadaa ku ammaanay inuu ku abaamariyey markaas maxay in waxa lanagu sheegaya qisooyinka faqsus ilqasasa lacallahum yatadakaruun in wax ka qaadano wax ka fahano xishoodku bal caaqibadiisu say wanaagsanaatay markay xishootay waxay heshay nebiga xadiiskiisiibaa mistaaqiisa ah oo nebigu wuxu uhi ina alxayaa laa yaati ilaa bikhayr xishoodku wuxuu la yimaadaa khayrun wax kale ma keeno markaa inanta xishoodkeeda khayr buu keeno nebi muusa guursaday calayhi salaam waa kii markuu cumar intaa sifeynaya wuxuu yidhi lam takun salfaca min annisaa kharaaja wallaaja mayhan buu yidhi mid afxun salfac salfac waxa yidhaha dumarka waxa weeyaan hadalka adag le cayda badan leh markaa mid cay badan af xun waxa weeyaan hadal hadal kulul oo cay badan ma yihin buu yidhi kharaaja wallaaja ma yihin buu yidhi mid baxdo gasha kharaaja wallaaja waa maxay waa hablahaan gurigooda salkaba ku lahayn cumar wuxuu yidhi radi allahu cumar bnkhadaab wuxuu yidhi taamahen buuhi iyadu inan xishoodo gurigooda cagta ku hayso fadhiday ahaydeen kharaajo wallaaja maaheen mid sii socota haddana way soo gelaysa haddana way baxaysa haddana way gelaysa haddana guriga basalkuma laha inay dabadda maaraystay ka jeceshahay inay gurigooda joogto mar walba waxa weyan waxbaan soo qabanaya waxbaan soo dhiganaya waxbaan soo feeleenaya gurigaba waxa weeyaan iyo ma ma ogola markaas hablaha sifa u fiican maaha inay noqdaan kharaajo wallaaja waayo sifada waxa ku ammaanay cumar inantaasu ku ammaanay uu yidhi may ahayn sidaa iyadu xasanna wuxuu yidhi baciyata min albadaa afxumo way ka fogeed buu yidhi inaan afxumo ka fog bay ahayd marka sifooyin wanaagsan xishoodka ku tusinaya ayuu ku sifaysneed ficil iyo qowlba marka ficilkeeduna way nagaa sheegnay inay gacanta wejiga soo saartay kuwa kalena sifooyinka kale wanaagsan ee xishoodka tusinayana way ku sifaysneed waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha qofku ku gaari karo dariiqooyinka wanaagsan ee guurka wanaagsan lagu gaari karo qofku inuu noqdo qof sabir leh iyo adkaysan shahwada ilaahay ku abuuray way dhib badan tahay waxa weeyaan inaad gudatad u baahan tahay laakiinse sabir intaad xalaal gaadhayso naftana ka adkow iyo ka adkaani iyo shaytaanku iyo kaa qaalib noqon ka qaalib noqo nebiguna waa sheegay sala allahu calayhi wasalam waman yatasabar yusabirhu llah qofku hadduu isku dayo inuu sabirsiiyo oo isagu sabirka iska baadho isku kalifo ilahayna sabirka waa ku caawinaya oo sabirsiinaya wamaa ucdiya axadun cadaa'an khayran waa awsaca min asabri qofka nebigu wuxuu lama siiyo wax ka fiican oo ka khayr badan sabir markaa sabirku waa sifooyinka wanaagsan ee ma aha oo keliya guur wanaagsane guul oo dhan ba lagu gaadho weeyaan waa sifooyinka guul oo dhan ba lagu gaadho haddaad daalib cilmiga tahay sabir waad gaadhi guusha cilmiga haddaad daalib maal tahay iyo xoolo dalbayso sabir waad gaadhi maalka iyo xoolahe haddaad naakix tahay daalib nikaax sabir waad gaadhi nikaax iyo guul wanaagsane guul oo dhan wax lagu gaadha waa maxay waa sabir markaas qofku intuu yar yahay dhalinyaro yahay inuu kamaal dalba maaha adigoo yar inaad wax walba tirahdaan kamaal ka gaadho oo culimmada majaalistoodan fadhiisto oo dabadeedna aad degdegjisto cilmigii oodan weli ku bislaanin oon cilmigii baranin aad hanqal taagto waxa weeye majaalistii culimmada waa sabir daro markaas guurkuna waa noocaasu guur wanaagsan haddaad doonayso sabir adkayso markaas wax kasta waxaad ogaataa kamaalku waxa weeyaan waxa lagu gaadhaa in lagu safro cilmiga kamaalkiisa waxa lagu gaadhaa darajo maalka waxa lagu gaadhaa kamaalkiisa waxa weeyaan darajo waxa lagu gaadhaa waxa weeyaan qof markastuu cilmigu daadiisu weynaato hadduu sabro ilaahay sharaf iyo kamaal buu kordhiya hadduu se sabri waayo dee waxaa laga yaaba inuu imtixaan galo oo wax weeyaan wixii ku sabri waayo ka tago ee uu sharaftii kamaal ku gaadhi lahaa sida cilmigii oo kale waxyaabaha dariiqooyinka wanaagsan ee guurka kuu keenaya waxaa ka mid a qofku inuu ta'ani iyo tahabut sameeyo qof wax iska hubsada oo tajribo iyo waayaaragnimo u baahan dhalinyar baa tahay tajribo badan baa kaa maqan inan haddaad tahay rag waxba kama taqaanid labaad macaamilin waxa weeyaan waxaaba laga yaabaa qofka isagoo yar haddaan waxa weeyaan aanu ta'ani iyo tahabut samaynin in waxa weeyaan guurka meel munaasib inaanu dhigin baa laga yaabaa meel munaasiba inaanu dhigin oo qofka aad guursanaysa qof kuu qalma baanu ahayn ma garanaysid wax dumar lagu doorto wax lagu xusho inanti garanmaysid wax lagu doorto waxaa laga yaaba haddii guuri yeeltiyo guri guri sida loo tartiibiyo sida loo nidaamiyo haddii carruur dhasho sida carruur loo tartiibiyo sida carruur loo dhaqo garan mayso waxaa laga yaaba haddii doonto cuntada sida loo karsooda inaanay baraninba waxaa laga yaaba wax weeyaan qaarkood sida loo tahaaro qaatay daan shareecadii baranin inaanay wax badan ka garanaynin markaas xaaladda tathabud iyo ta'ani inuu qofku wixiisa ku wato oo waxa weeyaan aanu dadejisanin oo aanu shaydaanku fududaysanin oo guumuude guurso yuu shaydaanku odhanin ikagac meesha maya maya wakti baad u baahan tahay haddii aad guur ka maarmi weydo intaad yar tahay wax fiican dee waxa weeyaan qofku waalidkii oo kale uu bixiyo ee waalidkii wax la tartiibiyo ee waalidkii u dooro ee waxay la eego qofkaas kaloo laga yaaba inuu khayr iyo barka gaadho laakiinse haddii waxaagu ay noqdaan rag un la sheekayso cid kalena ha la tashanin waalidkaana ka qari dee waxaa laga yaabaa inaad shaydaan afka u gasho iyo waxaan wanaagsanayn haddii xitaa gurigii yimaadana ha dhowto gurigii maamulkiisii nidaamkiisii wax kaaga soo noqdaanoo dalqada iyo furitaanku iska soo degdego marka qofku waa inuu noqdaa qof ta'ani iyo tahabut wax ku wada waxaa ka mid a duruuqda wanaagsan oo waxa weeye xitaa qofku hadduu mar si yarata intay inaan taa ka bixin ta'aniga tahabutkaas waxay keenayaan qofku hadduu ishubsado oo uu bislaado wuxuu keenaya wax siyaadaya caqligiisa uu siyaadaya qofka tajribadiisa waayaarnimadiisa ayaa siyaadaysa rag uu leeyahay ama dumara u leeyahay ninka hadduu nin yahay cilmigiisaa siyaadaya iyo aqoontiisa sharaftiisa iyo karaamadiisaa siyaadaysa oo marka hore u iska ahaa qof wad aan sharaf lahayn waxaa marka dambe guursanaya isagoo sharaf laho qiimo laho cilmi ku sharaf ku yeeshay oo maal ku sharaf yeeshay doon ama wax kale ku sharaf ku yeeshay guurkaas inuu ka fiican yahay guurka hore ee aad iska tahay waxa weeyaan qof aan waxa weeyaan oo dee hablaha qaarkood waxa laga yaaba aan lagu siinba marka aad waxa weeyaan aanad saa u ahaynba laakiinse markaa dambe haddaad subsato ood si fiican waxaaga u tartiibsato sabir iyo taqwadiina aanaad ka tegin ma aha marka leenahay ta'ani iyo tathabut iyo qofku in waxa weeyaan haddana meel xaaraana u baydhbaydho taasi waxa weeyaan waxa dhaanta guurka hore isu galo mise qof hadduu sabri karaayo inuu ta'ani iyo tathabut wax ku wadaa fiican waxaa ka mid a qofka duruqdaas uu guurka ku gaadhay wanaagsan inuu ogaado qadar iyo qadarka inaanu dhaafin oo waxa weeyaan cilmiga qadara iyo qadarka inaad ku xisaabtantaa waxay keenaysaa guurka ilaahay tabaaraka watacaala wanaagsan inuu ku siiyo oo inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar kula shayin waa cumuum marka guurkaaga inaad ogaato inuu muqadar yahay oonan dhaafaynin ciddaad guursanayso iyo haddaad guursanaynba inaad dhiman doonto inaad noolaan doonto ma ogid haddaad noolaan doonto guurkaaga ma ogid wax kasta way naga qarsoon yihiin markaas wax waa muqadare qadarkaas rumaysnow ciddu ilaahay ku qor waad helaysaa waad helaysaa kuwa alla ku qoraad helaysaana adigoo dhan baana la sii qora sidaa yaqiinso maa yaktaxu allaahu linnaas min raxmatin falaa mumsika laha guurku waa raxmad hadduu ilahay guurku marbuu dee raxmaddaanu cadaabka noqdaaba dadkii aan intaan sharciga marinayn guurkii wanaagsana waa raxmad ilahay isfuraye alla wuxuu leey wixii cidaan naxariis u furay cidi ka hor joogsan mayso marka hadduu ilahay guur wanaagsan kula damco adigu asbaabteeduma laaga baahanya allaahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucdiya limaa manacta waa ducooyinkii nebiga ka mid tahay sala allahu calayh wasalam laa maanica limaa acayta marka ilahay wuxuu ku sii cid kuu diidi mayso waxbaa isku taxallujinin heblaaye iyo heblaaye ama hebel iyo hebel wuxuu ilaahay ku sii cid kuu diidi mayso waad helaysaa laa maxaala adigu waxbaa isku taxallujin oo duruq walba waxa weeyaan mucwajo ah oo qalloocdaha marin iska sabir oo qadarka rumaysnow wixii alla kuu qoray waa kuu imanayaan kuna seegi maayaan maa khataaka lam yukun liyusiibaka wamaa asaabaka lam yukun liyukhtaaka haddii ay ku seegaana allaan kuu qorin wax tira allaan qorin haddii aad hesh haddii alla ku qorin waad ku asiibayan waad helaysa wixii ilahi kuu qoray marka taas waa ka mid ah qofku inuu rumaysnaado oo aan wax weeyaan qadarkii inaanu dhaafaynin oo guurkuu yahay shay muqadara shay muqadara inuu yahay oo qadaran inuu ogaado nebigu wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam itaqu llaha waajmilu fi alab ilaahay ka boqo alabka hagaajiya oo risq dalbaysaan marka alabka risqa xadiis ka hadlaya lakiin alabkii sawaajkuna waa soo gelaya alabka hagaajiya oo ilahay ka baqa faina nafsan lan tamuuta xataa tastawfiya risqaha nebigu wuxu uhi nafna dhiman mayso ilahay risqeeda addunyada ka dhamaystirato risqa waxa soo gelaya de awlaad ba soo gelaysa oo zawjada iyo guurka haddaan zawaajka haddaan risq lagu idlaaqin isaga laftiisa waa arsaaq waa soo gelayaaye ilahi ku arsaaqay zawjadana ma sawjkane laakiinse waxaa ku sii cad awlaadda inay risq yihiin iyagu dee nusuustay kusoo aroortayba xadiiskii waa garanaysaa allaahuma janibna shaytaana wa janibi shaytaana maa rasaqtana maa rasaqtana marka waa risqa ilmihi markaas risqaaga ilmuhu waa risqi haddii ilahay ilmo taraan kuu qoray ilaa aad dhammaysato ka tegmaysa addunyada ina nafsan lan tamuuta xataa tastawfiya risqaha wa in abdaa canha markaas adigu istibdaaha samaysan haraagsanin ilahi wuxuu ku qorwaad heli doontaay xadiiska wuxuu sheegayay xadiis kale oo isaguna xadiiskaas waa saxiix hore oo ibnu maaja wariyey jaabir baana radi allahu canhu saxaabigaasaa wariyey waxaana soo saaray ibnu maaja waxaa kaloo xadiis kale oo abu maama wariyey sheegayaa laa yaxmilannakum istibdaau risqi calaa an tadlubuuhu bimacsiyat illaah yuu idinku xambaarin risiq aad raagsateen shay macsida ilahi inaad samaysaan yuu idinku xambaarin faina faina allaha tacaala laa yunaalu maa cindahu ila bidaacatihi nebigu wuxu uhi ilahay agtiisa waxa ah laguma gaadho daacadiisa mooyaane markaad daacada ku dadaalo waxa weeyaan sabir oo qadarka dhaafmaysid adkayso taasina maaha macnaheedu xadiiskaasna waa saxiix wal baa noo ku saxinaya saxiix jaamica macnaheedu taana ma aha oo nafiin mayso oo diidi mayso asbaabtii mubaaxa ahayd in la qaato de asbaabtii mubaaxayd waanu soo sheegnayba qaarkood inaad la timaado maxay daacadii iyo taqwadii xayaagii iyo xishoodkii waxa weeyaan sabirkii waxa weeyaan asbaabtaa mubaaxa in qaato kuu diidi mayso eeadoo asbaabtii qaadanaya haddana waxaad ogaataa wixi ilahay qoray goortuu imanayo ilahay baa og waxaa laga yaaba ilahay baarku dac dibkaaga yara dhigo imtixaan lagu imtixaamaya daraaddeed oo sabirkaaga la eegaayo oo ilaahay ku baadhanaayo balsaad yeesho markaas dadka qaarkood waxa weya hadday sabraan wuu soo degdeg waxa laga yaaba wax ilahay ku- kuu siin lahaa goor hore inay macsidaadu kaa horjogsato adiga oo dibkaaga riixdo oo macsidu waxa weeyaan asbaabta xirmaanka waa ka mid in wixii qofkii loo diido wixii ilaahay ku siin lahaa in macsidaadu ka horjoogsataa laga yaaba iyo sabir darradaadu markaas oo adiga ay ku dheeraato waddadu iyadoo waddadu ku dhowaan lahayd haddaad sabri lahayd adkaysan lahayd Een, qiso mar dhacday hablo dee waxa weeyaan waxoogay quruxdoodii muujiyey ayaanan ku yidhi naamaa is asturtaanoo waxa weeyaan wixii ilaahay idin qori way helaysaani ma is asturtaan waxay yidhahdeen anugu bidaacaanu hay alaab walaalo anigu waxaanay alaaboo alaabna cidima iibsato haddii la qariyo markaas dee alaabaanu waxna iibsadaan doona is muujinaynaa hadalkaasay ku jawaabeen bidaaciyo alaab baanu nahoo dee waxaan waanu isbaayacaynaa baayacad baan ku jirnaa habla badan saasay u fikeraan dad meelaha walaacayso ma lacalafkaagaad heli ood kubkan banayso ama waxa weeyaan een, si fiican u xaragooto ama saasay u fikeraan laakiin sax maaha weligaaba waxa weeyaan walaacle wixii ilaahay ku qoray dhaafi maysid dhaafi maysid haddaad wallaahi guriga toban albaab u kala dambeeyaanaad kagu dambeeya lagu xidho ood halkaa ku jirto oo kuu imanaya kii ilaahay ku qora ood halkaa ilaahay iskaga caabudo haddaad kharaaji wallaaja noqotana sii bax soo gal sii bax soo gal waxaaba laga yaba in wax kaa sii xumaysaba arrintaas adigu aad is leedahay waxbay malaag kuusii kordhin doontaa ninkii wuxuu ku yidhi hablihii naa walaal waan ogahay inaad badeecad tihiine laakiin si midaan ogan buu yidhi badeecad iyo alaabtu inay laba nooc tahay mid qaaliya oo la qariyo iyo mid iska rakhiisa oo halkan hore miiska lasoo saaro muuska iyo eh, barandhada iyo tamandhada miiskaa la saaraayo waxa weeyaan cidan ma ilaaliso halkaasaa lagu idhahdaa ka iibso waxa doonse ka qaado laakiin madaha baa halkaa la saaraya iyo luul iyo jawhar iyo nafiis alaabta nafiiska ahay inta qasnad lagu qarya lagu leeyahay mid doonayo oo waliba la arkay inuu ka muuqato kalaamyo sharafi ka muuqato oo nin waxibsanayo yahay ka laga shaki xitaa loo dhihi maayo nin shee ka muuqato inuu waxibsan karaya loo dhihi baa la yidhahdaa bal haddeeg isagoo sidaa indhaha loogu hayo leeyahay bal hadda iskee marka wuxuu yidhi haddaad iska dhigtaan dahabna oo isqarisaana qiimaydin yeelan buu yidhi haddaad noqotaan dee muuska iyo tamaandhada halkaa saarana saa laydin tutuujinayn baa madoobaan doontaan sida muuska oo madoobaado oo muuska sida loo tutuujinayo iska madoobaada qaarkood khaaysan soo ma marka dambe marka naas qiimrida buu yidhi qiimaysu yeela oo xijaabku waa qiimo idin yeelayahay is-xijaaba oo is-astura oo naftiina qiimo u yeela sida dahabka oo kalaa noqon doontaan qiimo yeelan doontaan oo cid qiimo la idin iman doontee sumaal waxay tidhahdaa waxa weeyaan lax kastaaba shidaalkaas dhigto ayaa lagu bireeyaa qof kastaas inuu qiima isugu yeelo halkuu isugu isdhigun weeyaan markaa qofku inuu isqiimeeyo waynu gaari doona insha allah halkay idinku gaari doonaaye waxa weeyaan een, taasina waxay ka mid tahay marka waxyaabaha ay ku imanayso guurkii wanaagsanaa waxaa ka mid ah een, oo duruqdaas ka mid ah ducadii ducadii inaan la ilaabin oo ilaahay tabaaraka watacaala wax dhinac ka soo mara ma jiraan isagaa bixiya laa maanica limaa actayta walaa mucdiya limaa manacta gacanta ilaahay ku jiraan ina quluuba bani aadam bayna isbicin min saabic araxmaan yuqalibuha kayfa shaa ninkan aad doonayso ama inantan aad doonaysaa qalbigeedu yuu ku jiraa gacanta ilaahay dee isaga weydiiso markaas isaga weydiiso isaga bari isagaa ku jeclaysiinaya ku siinaya qofkaad doonayso isagaa ku nabcaysiinaya markuu doono haddaad isaga caasido marka ducadii in lagu dadaalaa waxaa ka mid tahay asbaabta lagu helo guurka wanaagsan alla wuxu uhi tabaaraka watacaala wasalu allaha min fadlihi ilahay fadligiis weydiista marka fadligii ilaahay aad weydiisanaysay ayuu ka mid yahay markaas rabbi zawijni min asaalixaat inuu inanka yidhaahdo ama inantii rabbi zawijni min asaalixiin inu yidha- inaad tidhaahdo waxa weeyaan waa wax wanaagsan ilaahay qofku inuu weydiisto oo weydiisto guur wanaagsan rabbi habli duriya day- dor- dayiba sidaa lagu ducaysto oo kale waxaa soo gartay istikaaradii waa ducayda lafteedu markii guur kuu muuqdo inaad istikhaaraysato Ee, waxaa soo gelay ducadii saalixiinta aad ka dalabto inay ducaw ee, muslim liakhiihi een, can dahri lqeyb wa mustajaabo kama qaala sala allahu calayhi wasalam qofku walaalkiisa muslimkaa ducadu uga qey- ugu duceeyo dahruqeybku waa mustajaabu waliba waxa lagu leeya walaka mithluhu marka inuu qofku walaalkiiha u duceeyo oo qofkii guur la-aana aynu ku darayno ilaah guur wanaagsan sii rag iyo dumarba waxa weeyaan way way way- way- waa ka mid waa laysu duceeyo oo layska dalbo oo inagu isu ducaynaa waxay ka mid tahay waxyaabaha duruqda waxaana ka sii horraysa marka hore aad ducayso had jee dadku ducaa ka dambe inaad ku ducayso gaar ahaan salaadaha habeenada ee uludka dambe ee ilaahay soo dego tabaaraka watacaala waqtigaas nusuulka ducayso adoo sujuudta ilaha weydiiso adoo asbaabtiina qaadanaya oo dee taqwadii iyo khayrkeenu soo sheegan ka tegaynin in waxa weya way kaa fogeynaysaa haddaad macaasidii ku jirta ilahay cadhadiisii wax keensanayaa ducadaada wax laga yaaba inaan lagu soo celiyo oo aad aad adigu dacwadaadii iyo ducadaadii iska oodo waxaa ka mid a asbaabta iyo duruqda wanaagsan ee guurka wanaagsan lagu gaarayo dawaamul istikfaar qofku dembi dhaaftaalka inuu badiyo dunuubbaa inaga dhacaysa dembi dhaaftaalka inuu badino faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil isamaa calaykum diraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin marka xoolihii iyo ilmihiiba inay bataan wax lagu gaadha istikfaartaa ka mid ah asbaabta lagu gaadho dad caruurdiina ma doonayso inaad dhasho iyo maal haddaad doonaysa wax maxaa ilaahayna amray qur-aankiisa calaa lisaani nuux calayhi salaam waxa weeyaan faqultu istakfiruu rabbakum marka istikfaartoo la badiya waxyaabaha lagu gaadho guurka wanaagsan iyo caruur saalixe oo wanaagsan ilahayna kusiya tabaaraka watacaala waxaa ka mid ah asbaabta wanaagsan qofku qaadanayo cafaafkii tacafufkii qofki inuu dhowrsanaado oo xaaraan ka dhowrsanaado zine iyo fawaaxishta inuu iska ilaaliyo way kaa fogeynayaan guurka wanaagsanaa waxyaabahaas adigu ha iska fogeynay iska ilaaliyo ka sabir wixii xumaa oo cafaaf iyo dhowrsooni la kaale xadiiska nebigu waa ku yidhi sala allahu calayhi wasalam waman yastacfif yucifahu llah yucifahu llah qofkii dhowrsanaada ilaahay baa cafaaf siiya qofkii isku kalifa isagu ee iska dalba ee iska baadha dhowrsanaan inuu xumaan ka dhowrsanaado ilahayna wuxuu ku arsaqa inuu dhowro aw cafaaf siiyo nebiguna waa ku duceysan jiray allahuma innii as'aluka alhuda waltuqa walcafaaf walghina cafaafka ilahay buu weydiisan jiray allayna wayna amray tabaaraka watacaala waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxa xataa yugniyahum allahu min fadlihi alle wuxuu yidhi hadalbaan oo ha isku dayaan in ay dhowrsanaadaan waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan ay dawla nikaax waxay ku guursadaan kuwaan helaynin waxay ku guursadaan kuwaan haysan alle wuxuu yidhi sidaa ha yeelaan markuu alla soo amray in loo guuriyo kuwii doobabkii amaan guryaha lahayn wa ankixu alayaama minkum wasaalixiina min cibaadikum waimaayikum alle awliyadibu la hada awliyaal amrigii ama dadkii caruurta dhalay markaasuu yidhi u guuriya kuwa aan reeraha lahayn ayaama waa maxay waa jamcul ayimo raggii dumarkoos waa noqonayaan mid guur soo martay midaan guur soo marinba ama mid guur soo marin midaan guur oo qof aan guuri lahayn markaas alle wuxuu kuwa u guuriya iyo addoommadiina kuwan wanaagsan iyo kuwiina aan addoommada ahaynba u guuriya baa la yidhi haddaba u guuriya la yidhi dee qaar baan guurkii awoodaynin kuwaan alle muxuu kula siiyana ku amray in isticfaaf xataa yugniyahum allah min fadli ilahay ballan uu qaaday alle uu kuqani yeeli doonaaye sabir oo adkayso oo isticfaaf ku adkayso inaad dhowrsanaato ood xaaraan ka dhowrsanaato wuxuu odhanayaa qurdubi amara allahu tacaala bi hadihi alaaya kulla man tacadara calayhi nikaax mid kastoo nikaaxu ka tacaduray oo u suuro geli waayey ilahay aadan wuxuu ku amray walaa yajiduhu oo heli waayey guur biayi wajhin tacadar an yastacfifa mid kastoo guri u suurogeli waaye oo heli waaye wejigu dooniba ha tacaduro oo tacadurku suurogeli waaye gurku wuxu noqon karaa mar inta badan waaba sidaase maalkaa inta badan u badan laakiin marka qaarkood waxyo kale keeni kara qofku waxa weeyaan xaaladiisa isagoo gaara ayaa marka qaarkood keeni karta inuu guur aanu suurogelayninba ayaa dhici karta marka qofkii guurku u suurogeli waaye wuxuu amray sidaas buu amray an yastacfifa uma lama kaana aqlabu almawaanici cala nikaaxi cadamu lmaal وعد بالإغناء من فضله فيرزقه ما يتزوج به أو يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق أو تزول عنه شهوة النساء وحول مركا أي انت بدن قورك تعدل كيسا كيسا تحول لأنتو ألا سي قارقو سي عربابي أو سي بلان قاضي إغناء ينو غنك يلتون يمد هودن كأه أيو سي بلان قاضي وانت بدن حولها أيا كينا إنو تعدلو مركا لو حتى يغنيهم الله بك الشيخ وكسو قاضي إنو بلان قاضي wacada buu yidhi alou ballan qaada xataa y ilaahay waxa weeyaan intuu qoni yeelayo isticfaaf la kaala marka la qoni yeeli karaa buu yidhi ama xoolow siiyo u guursado ama inuu helo inan waxa weeyaan dee meherkii ka fududaysa oo meher yar oo iska awoodi karaayo ay isku waafaqaan amaba inuu ilaahay shahwadiiba ka fududeeyo oo guurkiiba waxa weeyaan baahidiisa ay ka yaraato sicdina wuxuu kuonaya tafsiirkiisa haada xukmulcaajisi can nikaax xukunka caajiska nikaaxa ka ka caajisay raggeed ba mid kastaba ha ahaadee xukunkiisu waa kaas amarahu allahu an yastacfifa ay an yakufa can ilmuxaram inuu gacanta ka haysto uu ka joogsado xaaraantii isticfaafku waa maxay xaaraan ka joogso af iyo gacantoona hawla tegin xaaraan dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay zinada iyo ay ka dhowrsanaadaan laakiinse waxyaabo kale oo dee waxa weeyaan zinadii wadodeedii ay sameeyaan sida hadalkii ajaanibka ay wada hadlayeen hadday tahay ama waxa weyan waxyaabo kale oo aan banaanin dhammaan waxaa ka gacan hayso wayafcalu alasbaaba allatii takufuhu canhu waxaanu kaloo samaynaya bu sheeku yidhi sicdii asbaabtuu samaynayaa kuwaxaa u keenaysaa inuu xaaraantii ka joogsado oo asbaabta kuu keenaysa inaad xaaraantii ku dhacdo marka horeba iska ilaali sida mukhaladadii iyo waxa weeyaan ashraartiina la saaxiibo dumarkii iyo raggii khalwoodaan waxa weeyaan maanta waxaaba soo raacaya dee waxyaaba badan oo la daawanayo oo waxa weeyaan qofkii qarisiisi shawiisi kicinaya aflaamtii waxyaabaha inuu iska ilaaliyo ka fogaado wixii keenaya inuu isticfaafkii wax ka yeelaya inuu ka fogaado wixii asbaabtii xumxumayd waxaa kaloo ka mida buu sheeku yidhi ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباية فليتزوج marka waxa xiisa ku jiray faman lam waman lam yastadic fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija marka wuxuu kaloo sameeyay istifaafka uu keenaya in uu wax weeyaan ee soomkii sameeyo si uu shahwadii u jabiyo marka waxyaaba asbaabta keenaya istifaafka inaad qaato wixii keenaya istifaafka inaad leeyman weydana aad ka fogaato waxaa ka mid noqon kara duruqda wanaagsan ee qofku ku gaari karo guur wanaagsan oo xalaalah ammaano qofku inuu leeyahay ammaano gaar ahaan wuxuu ku saabsan ragga iyo dumarka dhex maraya oo dumarkii aanad eegin oo aanad khiyaamayn ni eegitaanku waa khiyaanin alle khiyaamu ka soo qaaday yaclamu khaa'inata alacyun marka wadhow khiyaaminaysa weye isha wax eegaysa dumarka eegaysaa ama inanta ragga daawanaysaa waa khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur wax laabtu qaranaysaa loo ogyahay ibn cabaas wuxuu ku fasiray waxa weeyaan ishii buu ka eegaya marka hore waa khaainatlcyun laabtu waxay qaranaysaa alla wuxuu og yahay mid baa isha ka eegaya laakiin si hadduu awoodo inuu ka sinaysto aan sinaysanaynin laakiin si ishunbuu la raacaa mid kalea jiro hadduu awoodo sinaysan lahaa alla wamaa tukfi suduur laabtan wax ku jiro ogi ishana wuu arkayaa uurkan alla waa ogi hadduu awoodo inuu sinaysan lahaa iyo anaanu sinaysan lahayn marka ishii khiyaanadeedii in layska ilaaliyo qof aamin aad noqoto ood ammaan yeelato aad noqoto aamiin ayaa keenaysa waxyaabaha guurka guushiisa lagu gaadho ayay ka mid tahay raggii dumarba daliilkeedu waxaa ka mid a markii nebi muuse calayhi salaam ay ammaanaysay inantu safuura ama safuura markay ammaanaysay maxay tidhi ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin alamiin bay ku sifaysa inuu mid aamina aabbaheed ama shucayb ha ahaado ama nin kalo saalix ha ahaadee waxaa la yidhahda markay saa tidhi wuu qiirooday wuu xanaaqay wuu ka hinaasay waxay naagta ragga iska ammaanaysaa buu yidhi nin aanay garanaynin waa nin karti badanoo ammaano le aabo na maxaa ku bara biil ammaanadiisa kartidiisa maxaa ku ogeysinta xanaaqabadeedii baa layidhi marka inantu waa teedeen marin cabdillahi bn cabbaas cabdillahi bn mascuud uu yidhi waxay ka mid ahayd saddexdii ugu dadka ugu faraasada badnaaye qur-aanka lagu sheegay firaasadeedii dhab bay noqoto nin aaminana uu ahaa dee muusa buu noqday nebi ilaahaya awina da uu ahaa laakiinse waxay ku eegtay ayay sheegtay waxay tihi aabba ammaanadiisa waxaan ku ogaaday bay tihi markii aan u tegey markuu humaagayga iyo shaqsigayga arkay wuu soo eega markuu igartay qoftu mar ahay bay tihi nuhiga fooriyo foorsan marka inuu aamin yahay oo aanu dumarka isha ku xadaynin ayaan ogaaday bay tihi waxaan kaloon ku ogaaday bay tihi markii aanu israacnay anigaa hormaray dabayshuna aad bay u dhacaysay maalintaas kabacdi maradii baa udhejisay ku dhejisay maradeedii baa kudhejisay danta jirkeedii bay sifaysay maradii muuse wuxuu yidhi xagga dambe xagga dambe xagga dambe soo mar bu yidhahdo anigay tilmaan bu yidhahdo kor soconaya tilmaanoo laakiinse aniga xaggayga dambe soo mar buu yidhi markaasu wuxuu ku yidhi radia allaahu canhu wuxuu yidhi innaa laa nanduru fii adbaari nisaa dumarkaa dabadooda ma egna buu yidhi oo dumar xagga dambe intaan ka marno ma daawana xaggooda dambe ma egnee iso doomar buu yidhi marka waxay tii halkaan waxaan ka ogaaday inu nin aamina yahay bay tiri arrimahaas aad tusabay tiri nin aamina yahay nin aamina yahay aabbaheed markay u sheegtay arrintaas salafku waxay yidhaahdeen fazaadahu dalika fiihi raqba waabuu sii jeclada markaa nebi muuse ninkii ninkii saalixa ama shucayb hada ma ahaado nin kale saalix ahe sifooyinka markay ku ammaantay fazaadahu dalika fiihi raqba wuu kusii jecladay muuse arrintaas waana arrinta keentay inuu guuriyo baynantii markaas muuse wuxuu ku gaadhay guurkaas sharaftaas lahaa waxa weya waa ammaanadiisii ishuu laabi weeye ee khiyaamada ka ilaaliyey ammaanadii baa keentay markaa maxay in loo guuriyey inantaas bal tasawura nin aan la garanaynin oo cid aanu garanayn u tegey oo weliba waxa weya fakadaho soo baxsaday oo matluuboo la dalbaayo oo cadow ka xoog weyni ka soo cararay ee aan maal wadanin ehelkiiyo tolkiina aan cidi kala soconin waa keligii maalna ma watooo iska daa maale dee gaajaaba waxa weeyaan u keentayba inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir waa kii lahaa nebi muuse calayhi salaam allah iwan waxa weeyaan silada ku fasiran salafku inay yidhaahdeen khayrkan uu dalbayaa muuse maaha khayr maali waxaas waa raashin waa maalin wuxuu ku dhargu doonayey ha dharag buu doonayey shabcatayo maalin wuxuu ka dhargo ayuu doonayey oo waxaa la yidhahdaa muuse markuu dee safar kaa dheer galay sidaadna aanu haysanin waxaa dhasibtay gaajo daran ilaa mindhiciradiisu ka muuqdeen calooshiisa oo mindhicirisi dhaarkaayay gaajo aad u daran baa ku dhacday calayhi salaam markaasuu hadalkaa yidhi intuu geed harkiis ka tegay buu yihi inii rabbi inii lima anzalta ilaya min khayri faqiir waxa yidhaha hablahiina way maqleen hadalkiisii hablahiina hadalkiisii bay maqleen isagoo ilaahay baryaaya inuu quudiyo markaasi aabowdshigen abba nin caynkaas oo dhibaataysanba sidaasa baanu aragnay oo xoolihiina noo waraabiyey markaasuu leeyaha abal u guday i keena markaas nin caynka xaaladiisu tahay oo wuxuu cunabala oo aan la garanayni in markaa nebi muu ahayn oo nebinimo laguma karaamayni sifooyinkan wanaagsan baa lagu siiyey ammaanadan iyo quwadan baa lagu siiyey nanta maal laguma siinin magac kale ma wadanin tolkii lama aqoono mu ahayn leeyahay waa ninkii hebeere reer hebeele caynka ahaa ina khayra man istaajarta alqawiy alamin fazaadahu dalika raqbatan fiih fiihi raqba taas kusi jecla marka odaygii ammaanadaas ay nanta ku sifaysay iyo quwadaas markaas waxay kudsanaysaa qofku inuu qof amiina oo hablaha iyo inamadii mid kastaba ha ahaadeen inay keenayso ilahi tabaaraka watacala inuu guuriyo guur sharaf leh oo qof sharaf leh u guuriyo nebi dhan baa waxa weeyaan inantii sii siiyey markaas haddii yadha shucayb buu ahaa weliba waxa ibnu cab mascuud leeyahay xasan albasri buu ahaaye wuxuu yidhi wuxuu ahaa maalintaas sayidu ahli ilmaa meeshaa dadka deganaa halkaa dadka deganaa wuxuu ahaa odaygoodii odaygoodii buu ahaa ama nebiga ha ahaado miyuu ahaanbe ninkii ugu mudnaa dadka meeshaa degan buu ahaa ninka inanta siiy marka muuse cidda loo xididaya ma aha dad inan iska socodsiina leeyihi naga siiya ninkan aan la garanaynin iyo inan guumoodo loo leeyahay la socodsiiya maaha waa inan reer ka soo jeeda sharaf leh ayaa nebi muuse la siiy calayhi salaam sifooyinka iyo khilaalka iyo sifaadka wanwanaagsan buu ku helay ammaanadaas baana lagu sifeeyey baa lagu helay oo ku jeclaaday odaygii markaas waxaan qiso mar xasuustaa nin odaya oo waliba ragga odayaasha cuqaasha ah ee reeraha u taliyaa ayaa nin inan buu jeclaaday sifooyinkiisa waxbuu aad u acjabiyey wuxuu yidhi wallaahi hadduu hebel iiman lahaa waan maqli marka hadalkiisa wallaahi hadduu hebel iiman lahaa buu yidhi isagoon tolkii wadana keligiya inanteeda waan siin lahaa buu yidhi degaan kale odaygu ahaa marka wuxuu hadduu degaankeyga igu iman lahaa hebel isagoo keligiya oo inanteeda doonaya waan u guurin lahaa buu yidhi bimacna waxay kudsinaysa inay tahay arrin qariib ah qof keligiis ka soconayo oon tol wadanin oon maal wadanin oo keliga ku yimi inaan la siiyaa waxay tahay wax qariiba wax qariiba laakiin sida wuxuu leeyahay inanka jacaylku jeclay wuxuu leeyahay waan siin lahaa isaga marka muuse ta waxa shisho waa taas waa qariib aan la garanayn maal iyo dad toona tol toona aan wadanin haddana inan baa la siiyey qiimo badan oo nin sharaf inaga dhalay maxaa keenay ammaanadana keentay inantii ku sifaysay indhihi iga laabay markuu arkay inaan ahay markii dambena wax weeyaan wuxuu yidhi waxaan hergstaa yeelo oon dalka dabaka dabadooda aan eeginoo aan khiyaamaynin waxay tidhi oo hadalada ka mid ahaa inay tidhi falam yuxibba yakhuununii fii nafsi bay tidhi fa amaranii an amshiya khalfahu muu jeclaa bay tihi nafteedu inuu khiyaameeyo markaa dumarka la eegayana khiyaamadii gabadha la khiyaamaynayo ayaa laga qaadanaya oo qofkaasi oon aamin ahayn inay aamin baa muse lagu sifeeyey maxay ammanada ugu sifeysay waxay tihi falam yuxibba an yakhuunanii fii nafsi qur-aanka baa lagu sheegay yaclamu khaa'inata alacyuni marka qofku aamin maaha qof hablaa eegaya inaan hablaa eegaysa marka qofku ammaanadaasi muuse uu sameeye hadduu la yimaado waxa waxyaabaha qofku ku gaadhayo waxa weeyaan guurka wanaagsan sidaa muuse calayhi salaam ugu gaadhay guurka wanaagsan khilaalka wanaagsan ilaahay siiyey qur-aankan waxa lagu sheegay qisooyinkaasi waxaas inaynu ku dayano oo inana sidaa guushay u gaadhay ku gaadhi doono guur wanaagsan ku gaadhay ku gaadhi doono sida inantul xishoodkeedii ilaahay ugu siiyey muuse calayhi salaam mid kastaba wanaaggiisii uu la yimi baa ilahay ku siiye kale waa abaalgud ilaahay kale mid kasta ku siiye waxaa ka mid ah oo aayadda lafteeda ka qaadanaynaa arrinta tobnaad aynu sheegaynaa ee duruqda wanaagsan ka mid ah dee quwada lafteeda ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin nebi muse maxaa lagu sifeeyey quwo karti nin karti weylen baayo awood wax qaban karaaye odayg waa inagii sheegnay inuu hinaasay oo xanaaqay ma maxaa kugasay ninkan kartidiisa iyo ammaanadiisa inantii dee faraasideedi waa taa waxay noqotay dhabe waxay sheegtay ammaanada weynaga soo sheegnay quwadiina maxay ku sheegtay dee xooluhu waraabinay ku garata qof fiiro badan bay ahayd way saamisay ninka way aragtay ninka siduu xoolaha waraabinayay ayay aragtay inuu ahaa nin kartiyo awood leh waxaa la yidhaahdaa oo la wariyaa ee dhagaxu ka qaaday ceel aan laga cabiba jirinoo halkan keligii ayuu dhagax weynoo saarnaayoo toban nin qaadaan riwaayada qaarkood waxay sheegayen salaf qaar waxay leeyihin soddon nin baa qaadi jiray ayuu keligii intuu qaaday xaggaa u tuuray dhagaxii markaasuu wadaan weyn oo ragba qaadkan intuu ku riday ayuu hal mar xooliiba ugu shubay sijli waxid buu ku waraabiyey bay leeyihin ayan kaana karti buu ku waraabiyey quwad xoolihii halkan waxay ka saamisay xooggiisa iyo kartidiisa markaas qofka hadduu qof karti badan yahay dadkiina waa arkaya ilaahina og yahay qofkaasi ma guur xumaysto guurna ma waayo inta badan raggeed marka ku doonama ha ahaado aayaddaasna waa daliilona tusinaysaa oo ina muuse waxyaabaha ku guurka ku helay wanaagsan ka mid ahayd sifadaa quwadu inay ka mid ahay kartidu aayad wayna tusinaysaa waaqicuna shaahid buu ka yahayo qofka hadii jeer kartideena dadku waa jecel yihiin inan iyo inanba haddii marka inanta marka la sifaynayo haddii la yidhahdo inantaasi waa inan caynkaasa oo lagu sifeeyo karti waxa weeyaan waa la jeclaanaya waa inanta reerkaba haysaa marka la yidhahdo reerkaba iyadaa haysa nin kasta xusan wallahi taa reerka dhan haysaa kaagana saasay hayn doonta reerka waa inanta haysaa waa inanta waxa weeyaan kartideeda iyo maanta war reerkaba waxa weeyaan idaa waxa weeyaan wax walba isku duba riddaa waxa weeyaan inta waa la jeclaanaya haddii si iska noqoto waxa weeyaan mid labada gamcoodta saarto meelun fadhida oo qolku jirtaad muddo inay bugto oo xanuunsanayso oo hadday soconays caggaa jiidaysa oo haddii laydha waxa weeyaan koob xal aan waxa weeyaan ku filayn oon lagu aaminaynin shaqo waxa weyn karti xumadaas waxay kaarsanaysa in kuur xumaysato oo nin kastaba yidhaahdo waxa weeyaan in waa la saaminaya inanta waxa weeyaan markuu ninku guuri wiican doonayo dee waxa weeyaan waynu gaari doona dee guurka ikhtiyaarkiisa inaynu markaynu gaari doona kaa doonaaye inta badan ninka wanaagsanna guur wanaagsan doonayaa qof aanu iska saaminsa guursan maayo jaarkeedana weydiinaya qaraabyadeeda la weydiinaya saaxiibadeed baa la weydiinaya tolkeed baa la weydiinaya xididkeedaa la weydiinaya xigaalkeedaa la weydiinaya waxa weyn waa la ogaanaya qorigeeda waa la qabanaya iyo farsamadeeda inankii baa la mida mid iska qayilo oo habeenkiina qaad ku soo jeeda habeen maantiina hurdo indhabararka yidhahdaan hadduu noocaa yahay mayno wanaagsan buu ayuu helayaa oo aan waxa weeyaan waxa weeyaan ma tabcale burweynaa heli maayo karti hala yimaadee ficil ha shaqaysto wax ha barto sharaftiis karaam waxweyn kartidu qofku waxay ka muuqanaysa marka hore naftiisa horta kartida marka hore naftaada ayaa sharaftooda ka muuqataa oo naftaada sidaad ula macaamilaysaa nadaafadaada ee waxa weeyaan jirhkaaga maradaada gurigaaga intaasi marka hore ugu horraysaad ka muuqataba haddii intabaa tabcaan ka tahay oo basari tahay aan maradiisa hagaajisan karayn oo wax weeyaan jirhkiisa waxa weeyaan aan nadiifinayn oo timuhu ku baxeen oo hadduu doona nadaafad lahayn maxaa cid kale oo qaban kartaad naftaada hagaajin kari weyday ninkii tiisa tariyaatu kale u dadaala marka kartiga waxa ugu horraysa naftaada inaad hagaajiso qofkii markaa kartiisa waxay ka muuqanaysaa tacallumka wax baranaayo dee qof kartile waa laga garanaya qof dadaalayo wax xifdinayo wax qaybayo imtixaanka ku wanaagsanaanayo nin kartilinayo waad arkaysa qofkaas tacliimta qofka duu macalin marka wax dhigaayo sidaad did ugu dadaalayo siduu wax ugu dhigaayo kartiisoo ka muuqanaysa inan iyo inan mid kastaba ha ahaadee wuxuu ka muuqanaysaa shaqadiisa iyo kasabkiisa iyo waxa weeyaan maal nolol maaladkiisa u raadiyo inuu iska meelaha iska fadhiyo maqaaxiyaha iyo iska qayila iyo iska sheekeeya iyo iyo nin waxa weeyaan reer ka adkaan kale inuu yahay oo kasbanaayo shaqaysanaayo kartidiisi waa la arkaya ina khayr min istaajarta alqawiyu alamiin ma qawi baa mise qawi maaha waa la kala garanaya qofkii ma qarsoona marka guurka wanaagsanaa asbaabteediiba ka mid tahay inaad qofku karti iyo iyo waxa weeye la yimaado marka dambe eed naftaadii hagaajiso wuxuu ka muuqanaysaa kartidaadu guriga ay ka muuqanaysa sida ula dhaqanto waalidka iyo reerkiina iyo walaalada iyo waxa weeyaan marka dambe inta ayay ka muuqanaysaa inantii haddii waxa weeyaan iyadoo markaa waxa weeyaan sidii loo soo korinayey ee loo soo korinayey ee loo soo waday markii maanta ay toban jir gaadhay saddex toban jir ee waxa weeyaan xoogay haddii waxa weeyaan ay istiraahdo waxa weeyaan gurigun raadi waa musiibo wey kartidaada iyo ficilkaaga horta naftaada dhis gurigiinana dhis hooyadaa u shaqay ku baahan tahay walaalada dharka u maydh u kaaweeday cuntada u kari guriga ka shaqee hagaaji waxyaabaha noocaasi waxyaabaha ilahi tabaaraka watacaala guur wanaagsan aad ku gaadhaysa iyo guusha layse dadka bay tidhaahdo oo waxa weeyaan kharaaja walaaja aad tidhaha nin qabo waxa weeyaan waa guuldaro waa guuldaro kartidaada iyo ficilkaaga iyo waxa weeyaan daacada waalidka iyo ducadooda kuu duceeyey waalidkuu habaaraya inaan cararayso oo aan gurigii waxa weeyaan waxba ku taraynin oon karti lahayn ama qaar baa guriga joogo oo waxa weeyaan koob sii jeedaan soo jeedin karayn maray jiifto iyo maray t v daawanayso iyo maray internet wad wado iyo waxa weeyaan laptop computer wado iyo waxa weeyaan mar kale waxa weeyaan jirkeedii maradeeda ay ku mashquulsan tahay cusbur iyo calaan isa saarayso waxa weeyaan iyada isku mashquulsan waxba reerka wax ugu filaba waxay reerka ugu filan tahayba waxa weeyaan wa huwa kallun calaa mawlaahu kuwa la yidhi waxa weeyaan reerka culays bay ku haysaa waa xaanjuud waqtigii dhalinyaranimada ee shabaabka ee firfircoonida ee xoogga ee caafimaadka ee kartida ee dadaalka ee jidyada inay guriga isku dubarido oy wax soo barato oy wax soo akhrisato oo maradeeda hagaajisato oo guriga hagaajiso oo reerka hagaajiso oo ayaa ilahay tabaaraka watacala cisiga sharaf ku siinaya guri wanaagsan iyadana oo iska dhigto guri waxaan halkanoo ilaahay baa kaa gacantiisa ku jirta wuu iman doonaaye horta waajibka mansiliga ee guriga yaala ka waajibka yoomiga ka nafteeda ka gurigeeda aynantu miisaanka awoodda ay saarto haddii cid kale la joogtay guri kale joogtay ka shaqaynayso wixii waajibkeeda ayna qabsato ee aana waxa weeyaan kharaaji walaaji mid ordayso oo baxayso galaysa aanay noqonin waana waxyaabaha quwadaasi iyo kartadaasi keenaya guurki wanaagsanaa markaas caruurta qofta dumar walgu sahminaya guriga see u hayso caruurta ma u roon tahay caruurta walaalaha yihiina ka yaryar see u hayso markaas taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha guurka lagu gaadho qofku kartidiisa inuu qof karti badan oo waxa weeyaan khayr badan inuu noqdo oo wax anfaca sida nebi muuse calayhi salaam hablaanu garanayn buu xoolihii waraabinayaa oo u shaqaynaya isagoo gaajaysan oona xoolihii waxba ka qaadanine ilahay dartii ugu shaqaynaya markaa maaha gurigaaga iyo xitaa xituu nafcigaaga u gudbi karaayo dadka kale xitaa ha u gudbo oo aad qaraaba iyo jaar iyo dadka iyo wax la qabadkooda iyo wax tari karayso kartidaadu meelahaas xitaa marka dambe gaaraysaa kartidaadu waxay gaaraysa marka dambe nafcigaaga qayrka wuu muuqanaya qofkii noocaas ahaa ilaahay waa muujinayaayo waxa weeyaan dadka waa jeclaanayaan raggi waa u hanqaltaagayaan hadday inan ahaana waxa wey hablii waa jeclaanayaanoo waxaaba laga yaabaa in inan la siiyo oo sidaa nebi muuse baa loogu raray inaa aanu markaa isagu dooninba la yidhahdo waryaa hebel dee waxa weeyaan nin wanaagsanoo sheekha ama magaca lehi uu inan siiyaba jacayluu jeclaaday waxa weeyaan ficil afcaashiisaa wanaagsan daraaddeed baynamaa laga yaaba kale hadduu weydiistay inan la siiyeenba kaandha bararka aynu sheegnay dee aan tabcadaha in shaqaysanaynin inan kartida lahayn ama inantaasi hadhow hadday guri weydo dee iyada waxa weeyaan asbaabtii qaadan weyday markaas waxaa kaloo soo gelaya asbaabta guurka wanaagsan lagu gaari karo asbaabta birigii anwaacu bir qofka haddii jee biri badan yahay gaar ahaan biru lwaalideyn silat larxaam man axaba an yunsa lahu fi aarihi oo yubsad allahu fii risqihi falyasil raximahu waxa weeyaan khayrka adduunya wax lagu gaarhaa fara badan waxa weeyaan birigu acmaasha biriga dadka in wax la taro oo loo dulqaato oo waxa weeyaan loo ixsaan sameeyo gaar ahaan ciddii xaqiiwo ku leh ee waalidka ka mid yahay waxa weeyaan waxyaabaha lagu gaaro sadaqadii baa ka mid ah qof hadduu wax sadaqadaysto isagoo waxa weeyaan ilahay inuu guurkii ugu fududeeyo taas ayay ka mid tahay raxmadii qalqiga loo naxariisanaya yarxamu man fi lardi yarxamku man fi samaa naxariista ka mid ilahay inuu guurku wanaajiyo oo ilahay markaa ku abaamariyo qofkuna camal saalixa wuu samayn karaa isagoo niyadiisu ay tahay ilahay dartii haddana waxa weeyaan waxyaaba khayr adduunya inuu ku helo maanic mid u diidaya ma jirto hadduu sameeyo oo sadaqo bixiyo waxa weeyaan si ilahay guur wanaagsan u siiyo kale waayo xadiiskaasaba dee u daliila man axaba an yubsada lahu fii risqihi wayunsa lahu fii aarihi falyasil raximahu nebigu silatuaxim oo cibaada ah ayuu haddana wuxuu noogu sheegay ina ku jirto maxay maslaxa adduunyo ouna leeyahay haddaad jeceshihiin imri dheer oo barakaysan iyo risaq waasic haddaad doonaysaan qaraabada xidhiiriya marka markaan qaraabada xidhiirinaayo maxaan samaynayaa waxaan samaynayaa aan ku doonayaa arrimaha adduunyada nebigaana ii sheegay inaan ku doono oo iguma aha ikhlaaskii waxba yeeli mayso waxba yeeli mayso marka qofku wuu samayn karaa inagu xadiiska ka qaadanaynaa waxyaabaha qaarkood oo bir iyo khayra iyo sadaqa iyo wanaaga wuu samayn karaa inuu ilahay ku siiyo adduunyada ku siiyo wa aataynaahu ajrahu fi dunya wainahu fi laakhirati lamina asaalixiin nebi ibrahim bas ilahay ugu siiyey waxa weeyaan dee adduunyadii waxaa ka mida waan iska soo koobkoobayna waqtigan ugu dheeraaday baad moodaa xusnu dani billaah qofku inuu ilahay daniga wanaajiyo ilahay ku siin doonaa waad heli doontaa waad guul baad gaari doontaa waxa weeyaan niyadaada hanaagsanaato ilaahay waxa weye inuu ku siinayo niyadau hagaaji ana cinda danni cabdi bi falyadunna bi maa shaa baa layidhi tabaaraka watacaala addoonkayga dannigiisa agtiisaan ahaye siduu wuxuu doonaha iga maleeyo marka ilaahay danniga u wanaaji xadiis kale wuxuu ahaa ina dan in danna khayran falahu wain danna sharan falahu ayaa la yidhi hadduu khayr iga maleeyana khayrkaasaan siin hadduu shar iga maleeyana sharkaasaan siin sharkaasuu leeyay marka labada xadiisba waa saxiixe xusniga daniga inaad la timaado laakiinse maxaa ka horeeya xusniga daniga de waxa ka horeeya asbaabta inaad qaadato taqwada ay ka mid tahay ugu horeysay adigoo macaasidii iyo ilaahay khilaafkiisii iyo hadda doonto zine iyo xaaraamaa iska dhowraynin haddayna tidhahdo dan ilaahay u hagaajinayaa taas waa quruur iyo shaytaan camalkiiye ma wanaagsana asbaabtiina qaado taqwadu ka mid ahayd in soo sheegnay iyo xayaaga iyo kuwaynu soo sheegnay maca daalika daniga ilaahay u hagaaji waxaa ka mid ah qofki inuu noqdo qof mutafaa'ila oonu mutashaa'ib noqon o yucjibni alfaal baa nabigu yihi alfaal baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam marka qofku inuu mutafaa'il noqdo qod iyo jeer waxa weeyaan hadalkiisu wanaagsan yahay oo waxa weeyaan albalaa muwakal bilmantiq bay carabtu yidhahdaa balada waxaa loo wakiishay abubakar baa sidaa laga wariyaaye balada waxaa loo wakiishay mandiqa marka hadal xun ha ku hadlin oo lagaba yaabo inuu ilahay ku qabtaba oo guur baa dooli maayo anigu maya hadal wanaagsan ku hadal oo guurka waxa weeyaan aada tafaa'ul ula imanayse tashaa'um aanaad ula imanaynin waxaa ka mid ah qofku inuu qof noqdo istibshaar iyo bushaaro bushaaraysta bashir walaa tunafiru waxaa ka mid ah alishtiqaal bimaa yanfacuka wayarfacu qadraka qofku inuu ku mashquulo waxaa naftiisa anfacaye qadarkiisa kor qaadaya waxaa nooga horreya dacada ilaahay tabaaraka wa tacaala dacada ilahi baa ugu weyn waxaa soo gelaya tacliinta inuu wax barto qof jaahiliya qof tacliin isku mid maaha qofka tacliintan waa la jeceliye inuu maal kasbado qadarkiisii shartiis kor buu qaadaya marka waddooyinka xalaasha ah ee aad ku kasban karto sharaftii kartideeda ayaa soo gelaysa qofku kartida inu noqdo xishoodkii ammaanadii kulan soo sheegna waxay noqonayaan maxay inuu qofku inkastoo qaarkood ay iska yihiin jibilli oo qofku aanu kasbanaynin qaarkoodna waa kasabi waa la kasbadaa markaas kuwa kale laftooda wax lagu keeni kara takalluf haddii qofku isku kallifo wix aanu ilaahay siinin hadduu iska baaro ilahay waa ku caawinaya markaas inuu wax barto isagoo xishoodka la imanayo hadii jeer maalmaha inta badan hablaha maanta waxaa fasaadiyey namada waxbarashada la sheegayo iskuulla ikhtilaadiya oo wax weeyaan dadka uu jooga qaarkood aanay wada wanaagsanayn ayaa inantiisii ninkii geenaya waxaaba laga yaaba in kaga xumaato iskuulkii marka waxbarashada ixtishaam ha la socdiyo xishood qof meel lagu xishoonayo wax ka baro oo dad wanaagsan la saaxiib oo waxbarashada qadarkaa kor u qaadaysa waata wanaagsan shareecadii baro waxaa kor u qaadaya guriga inaad shaqadaada iyo waajibkaaga inaad wax weeyaan ka soo baxdo waynu soo sheegnay biri waalideynka iyo kuwa lamidkaa waxaa ka mid waxyaabaha guurka wanaagsan lagu gaadho inaad akhrido bal dadkii saalixiinta siiradoodii iyo iyo siday wax weeyaan ugu guulaysteen kuwaynu hadda soo sheegnaday tahay ee qur-aanku sheegay maryamo oo kale alle qur-aanka markuu sheegay baladeega muxuu ku ammaanaa mar kastaba allatii axsanat farjaha bimacnaa zina iska dhowrsanaata zino ayay iska ilaalisay markaa zinadu waa wax shay fool xun rag iyo dumarba waxaana kusoo foolxumo badan tahay hablaha dumarka wuxuu ilaahay inanta siiye waxa ugu qiimo badan inay xubinteeda taranka ilaaliso inaad xubinta taranka hadday ilaaliso waxa weeyaan sharafteedii bay ilaalisa hadday meel xun dhigtana inan iyo inanbaki meel xun dhigaana waxa weeyaan meel xun wax weeyaan isdhiga markaa toobad waa furan tahay buusimayna qofkii dambaabay wuu toobad keeni karaa laakiinse qofkii aan gelinaha ka joogsado kii galayna waxa weeyaan sidaas ha ugu dadaalo waxaa ka mid in kusoo khatimaynaa waxyaabahaas asbaabtaas ama duruqdaas wanaagsan guurka wanaagsan lagu gaari karaayo nusxiga dadka adu naseexaysad khayrka la jeclaato dadka walaaladaaya ee kale in aanad waxa weeyaan aad la jeclaato khayrka ina nusxigu waa maxay waxa weeyaan waa dadka inaad khayr la jeclaato oo aad dantoodii sida khayrku yahay la jeclaato markaas waxaa soo gelaya inaad hadi jeer ducaysad walaalada kii aan guur lahayn ilahina guursiiyo kii guursida ilahina guurka u barakeeyo ee aanad ka xumaanin dumarka hadi jeer waxaa dhacda rag iyo dumarba xasidku waa jiraaye laakiinse ragguna waxbay isku xaasidaan inta badan dumarka waxay isku xaasidaan raggu inta badan waxay isku xaasidaan sharafta kale ee adduunyada laakiin intaadoo dumarku maadaama aynu sheegnay inay ku xidhan tahay arrintoodi iyo qaayadooda guur iyo guri inta badan waxay isku xaasidaan guurkii gurigii iyo carruurtii markaas ha noqon qof noocaasa cidna ha xaasida hiblaayaa guursatay ilaah u barakee u ducee u tahniyadee ka qaybka waxa weeyaan farax iyo weji wanaagsan u muuji walaasha hebel baa guursayna waa la mid inankiina sidoo kale laakiinse haddaad ka xumaato haddii ay ku dhibto waxa weeyaan adigaa wax isu dhimayda xumaad yeelin man xasadaka rasaqaka bay carabtu tirahda qofka ku xaasida ku arsaaqa waayo waxa wey ilahi wuu siiyaya qofka la xaasida wax kii wax xaasidayn waxa laga yaabaa guurkaagii haddaad qod dadkii kale guurkoodii ka xun tahay adiguna guur beeshaa suuragal ilahay adigna kuu diido maxaad ugu xumaanaysa wax ilaahay bixiyey oo dadka siiyey am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi ilahay wuxuu ku ceebeeyey yuhuud ma waxay dadka xaasideen wax ilaahay siiye fadligiisa marka waa sifa yahuudiya ha xaasidine ku faraxo xitaa nafta waxaa la yidhahdaa maa khalaa jasad min xasad jidh xasad ka maran ma jira baa yidhi marka xasadka ilaahay wuxuu u baahan yahay cilaaj iyo daweyn naftii in laga adkaado oo la dirqiyo oo waxa weeyaan qofkii uu xaasidaayo waa inaad u ducaysaa allahuma baarik lahu fiihi dheh bal waa inaad ficil ku dartaa tahaniyad u tahaniyadaysaa ood waxa weyan farxaddiisa kala qayb gashaa ood waxa weeyaan saasaad xasadka ku tegayaa ood ku difaacaysaa haddaad se waxa weyaan qofkii walaalka ay ka xaasido guurka iyo guriga iyo caruur batuusa iyo sharaftiisa ilaahay siiyey adiga wax isu dhameeyey ogo guurkaagiina halkaa inay wax ka soo noqdaan adaa keeni kara arrintaas markaas nusxigaasina waa arrin muhiima oo qofkii in loo naseexeeyo waxaa kaloo nusxiga soo gela hadduu ku yidhahdo war guurkii adigu hadduu dadkii wada haasaan weyo wada sheekaysto isku xidhan xasadkii wuxuu keeni karaa dadka qaarkood in ku xambaaraan inuu isku dayo inuu kala tuuro oo waxa weeyaan qofkii uu tashwiihiyo sumcadiisii iyo been ka sheego oo yidhahdo waa qofka ha guursanaysa ka daa si ay ku xambaaraysa xasad ku xambaaraya ee aan waxa uu ka sheegay ku ogeyn ama asbaab kale oo multawiyaah oo qarso oo xunxun uu maro oo ou leeyahay waxa weeyaan dadkii guurkoodii uu ka dhimanayo oo ka xun yahay qofkaasi xasadkaasi wuxuu ku xambaari karaa waxyaabo noocaasa oo waxa weeyaan intaan la isguursayy markii la isguursayba waxa weeyaan guurkii ka xumaado dadkii iyo haasawahoodii iyo sheekadoodii marka taasi waa waxyaabaha adigu aad wax isku dhimaysa ee duruqdii adiga kuu diidi kartaa oo aljasa min jinsi alcamal camalkaa aad samaysay ilahay inuu ku abaalmariyo ka baqo markaas taasaa ka mid a waxaa kaloo ugu dambaysiinaynaa qofkii inuu ka fogaado waxaa muru'adiisa waxyeelaya ama qadarkiisa wax u dhimaaya ama tuhmo u keenaya tuhmo u keenaya inan goor xun baxaysa goor xun socota cid xun la socota waxa weeyaan iyadaa wax u dhintay inaan si xun u feedhanaya si xun u xiiranaya si xun u bedelanaya waxa weeyaan sharaftiisa isagaa wax u dhimay hadduu hadhow guurkii hablii wanaagsan diidaan ama isagii inantii raggii wanaagsan guursan waayo isagaa wax u dhimay qofkii nin baa mar guur inan ii sheegay la sheekaysto oo inantaasaan guursan inaanu qaraabanahay maalin dambaan weydiyan guri inantii ka waran sii war habeen dhawataan arkay iyadii gaari ka soo degtay guriga lasoo hordhigay oo inantii waan ka booday buu yidhi goor dambe iyadoo gaari guriga soo hordhigaayo baan arkoo waaban ka booday buu yidhi inantii iyo sheekadii waan laabo hadda wax la samaynaya muu arag laakiinse tuhmada tuhmaa gashay marka mawaadicu riyab wa tuham ka fogow wixii tuhma ku keenaya goor xun socodka iyo wax la midkaa kuwaas baa ka mid asbaabta qofka ku gaari karaayo guurka wanaagsan ee xalaasha ah dunuuqda lagu gaari karayo kuwaas iyo qaar kale waqtiga aynu iska soo kaabsanayno ayaa ka mid a waxaynu intaa uga gudbaynaa marxaladii ikhtiyaarka ikhtiyaar iyo doorasho markii qofka adigo guurkii uu taayo uu diyaargaroobo sheekadii timaado ama guur uu doonayo waa ascab almaraaxib marxalad adag oo loo bahanya qofku inuu eego xaaladaas oo ra'yi haaqiba iyo istishaariya la tashi iyo waxa weeyaan istikhaaro lagu gala arrintii eaan lagu degdegin maa khaaba man istashaara alkhalqa wastakhaara alkhaaliqa waxaa la yhahdaa ma guuldarraysto qofka dadkana la tashada khaaliqana istikhaaro la yimaada marka istishaarada ka horeysa istikhaarada waxaana lala tashadaa dadka ra'yiga wanaagsan leh waalidkaa baa ka mid inantii arrintii inaanay ka qarin oo aanay wax weeyaan kala tashato ciddii soo doontay iyo ciddii kalehe ra'yiga ee ehelkeydaa waxaa kaloo ka mid waxa weeyaan xaaladda ikhtiyaarka ah in aanad shuruudo aad adag guurkii ku doonin oonad ikhtiyaarkaaga ka dhigin inan noocaasa oo noocaasa oo noocaasa oo sidaas oo kun sifo oo mid ay ku kulmi karaanba aanay jirin dee adiga guurlaan isdhige markaas ood guumoobiyuun haddaad weligaaba taa raadisana heli maysid weligaa waxaan doontaa in guurdoon baan ahay mana guursanaysid waayo waxaad doonaysaa waxaan jirin de mid dheer oo kana oo sidana oo cad oo madow oo san oo sidaan baratay oo kan kale leh waxaan isu iman karayn hadaad tiraahdo waa naadira oo iska yar waxay wada shardisani waxyaabaha qaarkood kamaalku ilaahay baa iska lehay waxyabaha qaarkood ka ilaabo oo haddii aad badankii hesho intaa ku kaafto nin baa waxaa la yidhi beri wuxuu dee meel buu tagu jir ka soo guurso waqtiguna waa koobnaa waa haysti waraaq dheer buu sitaay fayl dheer ahoo kun shuruudood ku yaalaan markaasuu yidhi inantaasoo halay doon sidii loo wadayba dee waxba la waayey oo sidaa waqtigiina waa dhacay si markaasuu kol baa waxa yidhi siduu shardi u masaxaayey kol miduu masaxaayey ayaa kada mid mid kale ka soo hadhay an takuuna unha intaasaa soo hadhay maxaa keenay waxaa keenay dee waqtigii baa ka dhacay waqtigii waxa ku guursan lahaa waa kan ku lumiyey waxaan jirin markii dambe wuxuu warbal qof dumaru warbal dumaru ha noqoto an takuuna unha baa ka soo hadhay ninkii marka goor dambe ayaad iska qaadan doontaa waxaad heshidda haddaad marka hore wax isku adadkayso oo suruud adag la timaado goor dambe oo aad waxba weydaybaad odhan doontaa inuu bal qof dumarahun meesha waxuna la keeno markaa shuruudda badan haliska ilaaliyo een maxalka lahayn shuruudda waxaa ugu asaasan diin iyo akhlaaq fadfar bidaadi diin taribat yadaak laakiinse wixii kale wax laga yaabaa een haddii waxyaabaha qaar soo raacaan kalena waa kamaal waa fiican tahay haddii kalena ee inta ugu wanaagsan un ka raac een de waxaa taa didkeeda ah tasaahulna looma baahna tasaahul kanow nin ma tahay inanta inay tiraahdo kanow nin ma tahay oo waxay aragtaba ay la hadasho oo telefoonka kii ka soo garaacday iskala sheekaysato oo sheekadu tahay kanow nin ma tahay taasina dee waxa looma baahna looma baahna inanka laftiisii inuu yidhahdo geelba wada sbir godan dumar ma tahay uu yidhaahdo isna looma baahna dumarkii ilaahay farahaasaan u simin baan dumarkii u simin raggiinaan u simin markaas dee waxa weeyaan tasaahulkana looma baahna inaanu qofku waxba shardisane waxba aanu waxa weeyaan guur uun guur uun baan doonaya oo guurka gabadha doonaysa waa noocee dee gabadh baan doonaya inaanay arrintiisu noqon gabadh baan doonaya ama nin baan doonaya nin aan guursado inaan noqone waa inaad wax ku dooran karto oo ikhtiyaar wax ku doorata wayna jiraan sifooyin wax ku dooranaysa wayna jiraan qof noocaasaan doonaya oo akhlaaqdii diinta ugu horeyso wayna jiraan waxaanaad ogaataa si kastaad u dadaashood ikhtiyaarka u badiso dhaaf maysid qadarka ilahay ku qoray weligaaba wad halkii alle ku qor baad ku dhamaynaysaayun nin baa maalin wuxuu gu yihi guurdoon ahaa wuxuu gu yidhi nin madow buu habsi nin inan madow guursanay buu gu yidhi anaa madowow de carruur madow daba yacda dooni maa buu yidhi anitan ana madow mid madowna guursado carruur madow duguftufulo mid madow ma dooni buu yidhi sankurar ilahi baa kuu qoray waxaad ilahay ku qoray heli doontaa ninkii inan madow buu guursadoon garanaya ninkii hadalkaa igu lahaa inan madow buu guursaday carruur madowna wuu dhala markaas war madow dhan ceeb maahay madow waa soomaalidu mayno madow waabayna horran yahay madow caayi mayne laakiinse hadalkaa uu yidhi maalintaasi dee inuu ahaa inaanu dee qadarkii inaan waxba ka bedelin bay kudsanaysaa wixii alla qoran buu helay isagoo islaa inaan cas guurso adaa madowe laakiin si inantii ilaahay qoray baa qornaydu tiim buu hela muu dhaafin weligaaba adigu inan shardiso ti ilahay ugu qornbaad helaysaayo inantiina ninka alla qornba helaysaayo markaa dadaal laakiinse ha isku taxallujin waxyaaba aan muhiim ahayn waxaa ka mid ahaa raggii hore ee xukamada ee soomaalida ee tarin jiray ayaa ninba waxaa la yidhahdaa wuxuu yidhi maalin raggii isagoo dee la hadlaaya kale ee ma garanaysaa odaygoodii buu ahaaye haddii nin kastaba la odhan lahaa buu yidhi gabadha aad guursanaysa gacantaada ku samayso nin baa samaysan lahaa buu yidhi oo abuuran lahaa inan noocaasa oo noocaasa foolxumoo dhan buu tiriyey oxoogay foolxumaa buu sheegay inan dee waxba sheeg sheegi mayne malaa gaabnidaa ka mido dee madowgaa ka mido adigu xubnaheeda kalena dee mijaha wax laga sheegayo xubno badan baa la sheeg sheegaa waxbuu tiriyey foolxumaa masaa la yidhi oo suldan mala suldanbaha ma filayaa sidee u dhaci karaysa arrintaasi isagoo samaysan karaayo mid dheer oo caynkan ahoo casoo mado ee waxbaa la tiriyey markaasuu yidhi haddaba hablahaan sheegaya sifadaa leh miyaa rag qabin buu yidhi mee rag baa qaba masiir oo kuwaana sheegaysaan miyaanay joogin arlada marka kuftan guursanayay mee way joogeen baa la yidhi dee taas muu samaysan lahaa buu yidhi amka uu guursaday amkaba isagu taas muu jeclaan lahaa kuwaana sheegaysaan way cajabiyeen isagee tanu baa cajabin lahayd isaga markaaba sida amikaba iyagoo kuwaana joogaan ay tan u cajabisay isaga markaa nooc baa cajabina inan baa laga yaabaa inay meelo kale aan laga guursan lakiinse akhlaaq iyo dhaqan ay leedahay dad duntaan fool xumaataba laakiinse ninku wuxuu gelayaa akhlaaq iyo dhaqan kale iyo waxyaab kale ba lagu guursadaa maha quruuxun wax lagu guursadaa markaas meel kalaa laga geli karaa oo guurka keeni kartaa iyadoo inantii laga qurux badan yihiin ama inankii laga qurux badan yihiin waxaa kaloo dee iyana khalada oo ikhtiyaarkii khalad ku ah qofku isagiiyo isagii aan fiicnayn inuu u yidhaahdo tusaalahaan ninka cafiif maaha ma dhowrsan isagu waa zaani la yaqaano oo hablaha meelaha habeenkii taagtaaganoo isla taagtaagooo xumaanta lagu yaqaano inuu yidhahdo inan wadaadaan doonaya oo xijaaban ha wadaadii halay doono war horta adigu wadaad noqo oo nin cafiif horta adigu noqo wadaadnimada kama wadno inuu dee cilmiga shareecada barto cafiif baynu ku wadna qof dhowrsan horta ha noqdo ina dadku haddaan xita cilmi lahay inuu cafiif yahay inantii cafifadeedu guursan karaa laakiinse isagoon cafiif ahay inuu yidhahdo inan wanaagsan halay raadiyo way iska adag tahay siduu helaa inantii cafiifka haydna inantii aan cafifada haydna inaan cafifayna doonto wadaad ama diinle ama akhlaaqle oo wanaagsan maaha iyadoo horta cafifad dhowrsoon ha noqoto oo xumantaa ka baxdo arab somaad waxay ku mahmadaa nin iyo naagti maxaa sagaag ما يستقعد بمعنى هذه جاء قفكو آه، الطير على أشكالها تقع هذه جاء قفكو حويا ويسل دور شيء له نوع يهم بقول سداين نوع يهم بقول سداين هذا قف وناس قف وناس ما تقول سن هذا ذات قف حنتي قف حن باطل لكن سادة حن وحويا ويألكتين أدنى وناس هشة إن هذين أنت كذا كذا من اختيار كيوسوكو كوبينايه إن اختيار كحن شغلين لا تركيزية والخلق يدينته waxa weeyaan waxaynu kusoo khatimaynaa ama waxyaabaha ugu dambeeya ka mid ah marxalada khidbada khidbadii haddii la gaadho iyo waxa weeye haasaawihii iyo inantii in la doono markii la doonto kabacdi waxa weeyaan qofkii mitaa lafteeda shareecadu meel bay inoo dhigtay meesheedii aan la dhaafin waxaa ka mid ah in la eego qofki waa bannaan tahay inankii inantu in eego inantii inantii eegto laakiin markiis eegaya waa in maxram la joogaa ama aanay khalwa dhicin haddii albaab hoosta laga xidhaya waa la is eegaya xaaraam weeye xaaraam weeye dadka qaarkood waxay sameeyaan yidhahdaan waxbaa la is eegaya ma bannaana in la tamkiinina maaha oo qol la siiyo ay isku eegaan oo qofkii gurigiisa hadday yidhahdaan isku eegno ha u yeelin inay gurigaa qolkaas la galaan oo albaabka xidhaan waayo waxay dhici doono ma ogid marka qofku markuu eegayo waa inay tahay meel aanay ka dhici kareenin tuhmo inay wax sameeyaan waxaa ka mid ah qofkii in aanu waxa weeyaan markii haasaawihii sheekadii u afkarta las afkarto in aanu saawista isku badan iyo shakiga waxay muddo kooban oo ka fakari karo waxaan ka fakaraa maasin weligiiba yidhaha waan ka fakaraya adaasun gurow oo guurkiiba isku dhaafiyo oo dadkiiba ka quustaan baartan guur doonmaysa naa kaxeeye waan soo tashanaya bay leedahay taladeeda fara badana weligaa tira bal waan soo tashanaya waan ka soo fakaraya hada gurine go-aan qaado qof go-aan le noqo ilaahayna istikhaaro la kaalay waraysi kugu fiicana filanna qofka waad baran kartaa soo baro inaad ku baran karto dadka soo weydii markaad ogaato dad isku heli karaysaan aad sirado waad isku heli karaysaan waqti badan aan lumin inay istikhaarayso ilahay tawas tala saaro inankii inantiiba taasna u taalla waxaa kaloo ka mid ah qofku inuu haasaawaha marka la sheekaysanaayo in qadarka xaajada lagu koobsado inta laysaga baahan yahay ee aan waxa weeye sheeko kaloo maalayacniya iyo fawaaxish iyo aan laga sheekaysan aan laga sheekaysan inantii muuse maxay ku tirin kasto marka aanay haasaawaha arrintu ahayn haddana qadarka xaajada hadalku bal hadeega inanta xishoonaysay maxay tiri ina abiy yadcuuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana waa hadal waxa weeye intii uunbuu ku kooban yahay la doonayey siyaadana kumay darin waxna kamay nuqsaamin falaa takhdacna bilqow baa la yidhi marka hadal khuduuc leh ha ku hadan oo jiricsan oo dabacsan ha ku hadlin hadal aan dilqaafa ha ku hadlin haasaawo ha noqdo haasaawo muhadaba oo tahdiibsan oo nadiifa oo wixii loo baahan yahay dana laga wada hadlaayo ee laysku fahmaayo hadal baan soo qoray ibnu baas la weydiinaayo itisaalka jawaalka laga itisaalaya haasaawaha wuxuu odhanaya idaa kaana kalaaman laa yajuru sharan wainama yuqsadu bihi ila tacaruf minhu calayha wa minha calayhi falaa ba'sa bi hada yasaluhu wuxuu yidhi hadduu yahay kalaam aan shar soo jiidaynin ee looga jeeda in la isbarto oo iyana ay garato isna uu garto iyada dhib ma laha buu yidhi yasaluhu can xaalihi tasaluhu dhe can xaalihi wa can acmaalihi wa can diyaanatihi wa naxwi dalika waxay ka waraysanaysaa camal maxaad ka shaqaysaa si iyo raatibkiisa iyo mushaharkiisa nin si u ogaato way weydiin kartaa diintiisa iyo akhlaaqdiisa xaalkiisa reerkooda waxaasay ka waraysanaysaa danta kaga xidhan tahay wa huwa yasaluha aydan can mili dalika nintaas kula weydiinaya iyadiina liyahiqa biliqdaami calaa hada nikaax si uu ugu kalsoonaado inuu guurka ku hormaro oo sameeyo markii inanta isu sheegta qiimaheeda inuu ama sameeyo ma ka joogsado wuxuu ku geli karo si uu ogaado ama ida kaana alqasdu siwa dalika bitamatuc bisawtihi wa sawtiha walmawaaciid alati tajuru ila faaxisha fahada laa yajuus haddii tahay waxa weeyaan ballano layska ballamo iyo aynu israacnayo caawa waxa weeyaan aan cashayno hordhaaka isu raacnayo waxa weeyaan halkaan ku sheekaysan isugu keenka gidaarka iyo waxa hadday tahay wax maanta dad samaynaya leeyihin waa la haasaawaya guri hebel isugu keenkeen iyo ballano faaxisho keeni kara iyo zino hadday tahay ma bannaana buu sheeku yidhi ma bannaana waxaan laga yaabaa gaar ahaan hablaha taa uu sii sheegayaaye horta ragga waxaan sameeya noocaa sameeya ee hablaha jawaalka marka la sheekaysanayaan ama la ballama ama meel kula ballama ama gurigood ka soo saaraya ama halka ayagu haleele ama halkaanu soo taagnale ama halkaanu ka soo cashaynale waa laba midun hadduu nin wanaagsan yahay oo guur wanaagsan doonaya wuxuu u badan yahay ninkaasi inuu ku eegayo bal hadda xaalkaaga isaad yeesho oo haddaad tiraahdo waayo halkaan isugu nimaadnaa halkaa isugu keenkan gidaarka halka ama meeshii halka aad soo baytiraa inuu ku yidhahdo ba wallahi inta inlaan lagu hoosaynin oo uu ka baxo guurkaagiba wax dadu kula sheekaysto uu ka keenaad qof qiimo lahayn marka waxa rabbu wuxuu wuxuu waxa lagu yaqaanaa kuday inuu inuu gabadha bal ku dayo bal tul sameeyay lito bal hada waxa tul masmeynaysa wax aanu doonayn inaad samayso ayuu ku dayay inaad samayso haddaad tirad maaniga maanaa saa yeeli maanaad ilada halka kaale maanaad ilada gidaara soo taag maanaad ilada guri kale kaale maanaad ilada hudhan baan ka cashaynaynaa oo telefoonka waa ku xidho hanala soo haddeed tirahdo ciyaar suuq yahow yaa waa laba mid inaad ciyaar suuq wahayd ka raaxaysato iyo shekadiisa aad iska xidho oo halkaa kaaga hadho inuu nin wanaagsanoo guur fiican doonay yahayo isagaan kaa hadhaynaygu markaana markuu arkay inaad qiimo leedahay rag waa inaan dumarka guddiyada lagama tagee kaa hadhi maayo hadduu ku arkay inaad adigu qof qiimo la-a tahay meel kaleu kusoo wareegiyo hantaan hadduu xitaa kusoo ganacma ka qaban weyda tiraado waa qofka ciyaar suuq ahaa haddaan ciyaar suuq ahayna ka dhab ahayd ku dayayay isagunbaa meel kale kasoo wareegi marka calaa kulli xaal qofku taa waxuu maynala gashay in aynu khidadii inaanay xadkeedii dhaafin xadkeedii inaanay dhaafin oo waxa weya wax faaxisho keenaya aan la samaynin فالواجب شيخ هذاك ابن باز بين قني فالواجب أن يتحريا بالشيء الذي لا بد منه للتعرف فقط شيء لا بد أه وينك وضع الله إلى قمر مينين سبرتان أما ما يخشى منه فتنة فالواجب اجتنابه يعيف فتنة لقب قني لقب فقاد ما أنت جوالك وحس سهلي شيكوين كيف وحشتين لقوها الله marka qaarkood waxay ka hadlaan ilamaayo guurka wax kada bacdi wax la samayn doonii firaashkii bay ka sheekaystaan subxaan allah waxyaabaa qaarkood niyadaba kuma soo dhaci kuma soo dhici kartaba gabadh kala sheekayso waxa weeyaan furaashka maxaan kala sheekaystaa horta horta guur ha dhaco hala safkarto markuu meherku dhacun baa laga fikri karaa furaash laakiin intaa ka horreysa horta qofkan waxay tahay isbarta un haye xaaladiinan waa caynkii halkaasina waa caynkii hooye waa sidaa aabba waa caynka walaaladii waa noocaas reerka xaaladooda ogow abtiyaasheed baro adeerkeeda baro adyaasoo kale laakiin se wax intaa ka badani waxa weeyaan telefoonka in lagu xidho weyan qofkaas qofku waxa in ka badan kaala hadlaa iska daa furaash iyo wax ka dambeeye xitaa hadduu wax kale oo maalayacni ka hadlaayo oon loo baahnayn iyo waxyaabahaynu soo sheegnay kulanada iyo ballaanada ka mid ahaayeen telefoonka in lagu xidho weeyaan kaasi maaha khidbadii iyo guur haasaawihii la doonayo haasaawihii la doonay maaha waxaa kaloo haasaawaha xun ka mid ah inantii waxa weeyaan in aanay waxa weeyaan nafteedii meel dhiyata inaanay dhigin oo qiimo nafteeda u yeesho tusaale ahaan waxaa la yidhahdaa waxa weeyaan hablahan lala baxaayo maxay tahay ninka kula baxayaa ma neef colaa baa tahay yuu kula bixine qiimo naftaada u yahay ha degdegin diib arrintaas waxaa laga yaabaa ragga qaarkood inay ku hadidaan ugu hanjabaan inantii gurigan ka baxaya ya ya sheekadon ka baxay dad sidaa yeeli weydo abadan yaa lagugu hanjabintaa ka bax dheh ma rag baad ka hadha iska tag man taraka shayan lilahi cawadahu allahu khayra min wallahi la mid ka fiican buu kuu bedelaya kaa kaa tegi mid ka fiican baa laguu bedelayaay iyo shaydaanku odhan naaguumoodee guurso inantii odhan oo waxayaan ninka raac waxaan sharci ahayna ku raacin wax sharaftaada waxyeelaya ku raacin inan waxay sharaf ku leedahay gurigooda in lagu soo doono aabbaheedii la weydiisto walaalayadeed fadhiistaan oday iyo rag reerkii doonayay soo doonaan waxa weeyaan xoolo badan bayaan lakiin war haddaad doonto xoola ka cararaysa haa war xoolabaha keena dhehe soo dadabgal ku dheh xoolaban lagaama rabeen meherba kaama rabne laakiin saanu ku raaci maayo waxa weeyaan sidii qof waxa weeyaan sidii xoolanaan idhaysan maysid guri kalena igu qarin maysid oo dhowto wax weeyaan sharaftaada waxay yeelaysaa taasi diin ahaana kuma bannaana diin ahaana wax ku bannaan ma aha marka ibtizaas kugu samaynaya tahdiid iyo hanjabad dad sidaa yeelooda gurku waan ka baxaya anigu sidaa sidaa aan ahayn kugu guursan maayo ay igu guursanay nabadgeliyo ana sidaa ku geli maayo haddabe ina kalka xeedhe haddii dhab guurka yahayna isagaas waddada fiican kusoo dhiciyo kusoo noqon haddaanu ku jeclayn oo walba iska lahaa waxweyaan ayaama ku waxa weeyaan ku meel gaadhna ha iska tago marka taa lafteeda inaad yeesho maaha waxaa kaloo waxa weeyaan waxyaabahaas waxay noqonay markaas khidbadii iyo waxa weeyaan haasaawihii xaaladahaas buu marayaa oo loo baahan yahay qofkii inuu marka khidbadii timaado inuu sidaa u dhaqmo waxaa kaloo aynu ku daraynaa malaa waqtigu waa dheeraadee ee waxyaabaha diidi kara guurkii ee kaa horjoogsan karo inaad iska ilaaliso oo dadka qaarkood hablaha ayay iyo ragba waa jiraane hablaha isada kusii dhib badan tahay kusii dhib badan tahay waxaa laga yaaba waqtigii guurku waa waqti iska xadidane waqtigii intiisii badnayd ee ficleeda ku lumiyo waxyaaba waxbaan baranaya iyo jaamacadan ka baxa iyo iyo shahaado aan qaata iyo dhakhtaraan aan noqda iyo waxa weeyaan aan noqda waxa weeyaan jaamiciyad iyo qaarkood ilaa waxa weeyaan dee master iyo doctora aan qaato inay dad doona yidhahdaan oo dad master iyo doctora qaadanayso intee baa kasoo wareegaysaa waa muddo dheer waxa weeyaan hadhowta waxa laga yaabaa adoo waqtigii guurkii shabanimada ku dhaafay inaad hadhowta waxa weeyaan kasoo dhamayso wixii aad sheegayso kasoo dhamayso ood soo tafaruqdo guurkii waqtigaasna guurka waqtigiisii iyo guursan jiray hablaha ama la jeclaaba aanu ahayn waxaa laga yaabaa marka dhalinyaro tahay wax kula soo aadi jirtay dhalinyaro markaasaa diidi jirtay doobaba markaas waxa weeyaan jaamacaddii weynaata ka waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inan baa laga sheegayay beriga waxay la soo hadlayay inamo marka dambana dee waxa weeyaan kuwii waxa weeyaan godadlayaashii godadlayaashii waa waa raggan reeraha leh ayaa dee soo ba- ayaa usoo ba- ba- banbaxay dee naama kugu darnaa leh ini waa tan gaamurtay weynaatay ma kugu darnaayo meesha makaa dhaqaajinaa markaasay ka xanaaqda markaasay tiri waqtigii dhallinyaradu doonaysay shabaabku anaa dayacay marka maanta inay kuwaasi ihungureeyaan anaa istaga bay talaalkaa waxay tirisay gabay mid xaaladda ku habsaantay markii dambe dhakhtarad noqotay waxay tihi laqad kuntu arju an yuqaala tabiibatan waxaan rajaynayay waa fahmaysaan macnaha faqad qiila famaa naalanii min maqaamiha min maqaaliha waxay tihi waxaan rajaynaya in la yidhaahdo waa dhakhtarad waa dhakhtaradii waxay tihi faqad qiila waa la yidhi bay tiri arrintii oo dhakhtarad noqday famaa naalanii min maqaaliha maqaalkaasi se hadalkaasi xoogama tarin bay tiri la yidhi waa dhakhtarad faqul lilatii kaanat taraa fiya qudwatan hiya alyawma bayna annaasi yurhaa lixaaliha waxay tihi waxaad ku tidhaahdaa faqul lilatii kaanat taraa fiya qudwa tii ilahayd quud- qudwo iga dhiganaysa ee lahayd ku daya hiblaayo hiblaayo saa yeesho kale yeel tii islahayd waxay iga gaadhsiisaa bay tihi hiya alyawma tii hiblaayo maanta bayna annaasi yurhaa lixaaliha dadka dhexdoodii xaalkeedii waa laga naxaa waa loo naxaa iyadaa loo naxaa la yidhahdaa waa bal gabadha wax haysta day dhibaatada haysata sidaa dheh bay ku tiri oo maanta xaalkaygu waa lay waa lay waa lay naxaatay oo anaa lay naxariistaayo oo lay calaacalaa sida xaaladdeeda ku dambaysay wa kullu munaaha bacdu diflin tadumuhu waxaad ku tiradaa bay tiri gabadha igu dayanaysaa maanta hiblaayaad ku dayan lahayd ee dhakhtaradda ahayd munaageeda iyo dhammaa waxay diiradeedu tahayba waxa weeyaan bacdu diflin tad- tadumuha ilmo yar inay hesho oo ay sida laabta ugu dhejiso fahal mumkinun an an tashtariih bimaaliha suuragal ma tabay tiri inay ku iibsato maalkeeda fahal mumkinun an tashtariihi anta mee nasbino waxa weeyaan waa mala daruurto shicbaa keentae fahal mumkinu an tashtariihi bimaaliha inay maalkeeda ku iibsataa suuragal ma tabay tiri bimacnaa xoolahay heshin waa dhakhtarade maanta ilma ma ku helaysa maya way jawaabta marka waxay tiri qisadeeda ka mid ahaa ciyaadadeedii baan tagaabay tiri ciyaadadu waxa weeyaan waa clinic meeshan eh, qurfadan fadhiista dhakhtarku ciyaadadeedii mar- dhakhtar qorfadeedii dhakhtarkan tagaabay tiri markaasan waxay dhaabay tiri waxaad moodabay tiri inaan qabriga kusi- lagu sii wado on kusii socdo marka qolkaa lagu sii wado bahalkii micdafkii caddaaban xidhnaabay tiri in kafanteedii la xidhaad moodaabay tiri markaa xidhan ahayn on kusii socdo meeshii sidaan una karaahiyeysto markaasaan dumarkii sugayo oo carruurtoodii hayhaysto ile dhakhtaradii balkaale carruurta noo eeg baan u tagaabay tiri oo iyaguna i arkaayo dee dhakhtaradii weyneyn anna waxaan leeyahay alla yaa iyagu kale kaa dhigo ilmaha kusiiya adigan oo waxa weeyaan iyo sidoodaasan timaniyaya baanuguna markaas ee waxyaabahaasa kamid waxyaabaha guurka diibi karaaya ee qofku inuu waxa weeyaan isku xidho waxaan waxa weeyaan guurkii uu ka hormariyo waxyaabaan loo baahnayn waxaa kaloo keeni kara qalawun meher meherkii in la qaali kareeyo ayaa ka mid ah oo meherkii meherkii ee nebigu wuxuu yihi khayru nikaaxi aysaruhu meher waxa ugu khayr badan ka fudud ee la fududeeyo marka meherkiis ka fududee waxba waxa weeyaan ceeb ku imaan mayso qof nuqsaanna ayaa isku kabkabo waxyaabaa qaarkood qofka kaamilka ah ee naftiisa ku kalsoonii ha la yidhahdo hebel intaasaa lagu meheriyey waxba u taar mayso nin wanaagsan hadduu yahay haddii lagu meheriyo waxa weeyaan wax yarid wax lagu meheriyo gurigaa ka rasmiya iyo guurka iyo waxa waxa weeyaan ayaa ka rasmiya ee wixii laisku meheriyey iyo waxaa kaloo lamid wixii lagu dhisay haddii boqol gaadhi lagu wareejiyo iyo haddii laba gaadhi lagu wareejiyo rasmigu waa guriga un xagee tii boqolka lagu wareejiyena waxa laga yaaba in gurigeedu bao oo ina toban cishoba sii joogin tii waxa weyn laba lagu wareejiyo waxa laga yaaba gurigeedu inuu barakoobo markaas rasmiga ka raaco waxba ha qaali kareen hadday tahay xafladda hadday tahay meherka hadday waxa weeyaan guurkaagii nin wanaagsan iyo ina wanaagsan haddii lays helo intaasaa muhiimku intaasaa tahay dumar waxa waxa weeyaan waa wax lagu dhaqee wax lagu dhisa maaha ayaa rasmiya waa garanaysaan walow khaatiman min xadiid khaataman min xadiid nebigu wuxu uhi sala allahu calayh wasalam fargal xadiidana ha ahaade waxunkee marka inan baa lagu meheriyey saxaabiyada oo walba nebigu ku meheriyey fargal xadiida haddii xitaa la helo in lagu meheriyo markaasaa hataa kiina la waayey oo fargal xadiidana la waayey adiguna waxaad leedahay hiblaaye hebel intaasaa lagu meheriyey intaasoo lagu meheriye mooyaane iguna guur laga heli maayo waxa weeyaan waa shardi laga yaabo ma anzala allahu bah- bihi min suldaan wax kitaabkana sunnadana meelka ma laha waxaan laga yaaba guurkii inuu waddadiisii ishortaago markaas waxyaabahaasaa ka mid ah waxaa ka mid a kale keeni kara guurkii in laga xirmaaniyo dee waxa weeyaan macaasidii iyo dunuubtii in la iska ilaaliyo oo macaasida waxay keeni kartaa guurkii in qofku inuu waayo ama guur kastaba guur maya guur xumaysto dadku waxa weya mararka qaarkood guurku waxa sibi kara lagso hadduu kaa xumaado guurku laftiisu waa masiibo oo qofkii calafkii ka xumaado ama mucaasharadii iyo dhaqankii uu xumaado oo qof dhaqankii uu xumaado ama istimtaaci uu meeshii ka baxo oo macaasidii keeni karto in istimtaaci meeshii ka baxo ama awlaadii in awlaad la waayey keeni karta macaasidii ama awlaadii xumaato guurku wuxuu u baahan yahay waxyaabahaas oo dhan ba ka dambeeye macaasidii iyo dunuubtii iyo dariiq xaaraan ah inaan lagu dalbin guurkii oo zinadii waxaa la yidhahdaa ruba aklatin tamnacu akalaat waxaa laga yaabaa cunto waxa mar la huray badanaayo cuntooyin badan diiday waxaa laga yaaba qofku zinooyin zinaystay waxaa laga yaaba inay guurka ugu diidaanba oo xirmaanka xirmaan baa jira ilahay tabaraka watacala qofka wuxuu siin lahaa ay macsidiisa ka horjoogsato markaa zinadii oo kale waxaa laga yaaba inay kuu diido guurkii iyo macaasidaad ku jirtay tub ilallaahi ilahay oo loo toobad keeno oo ha loo noqdo wixii la sameeyey hore wixii dambana ha la iska ilaaliyo insha allahu tacaala waan heli doonaa guur wanaagsan iyo guur wanaagsan iyo waxa weeyaan wixii la jecel yahay waxaa kaloo ka mid ah xafladii ku lafteedii inaan lagu loofarin xafladii haddii ilahay nin wanaagsan ku siiyo guri ku siiyo maxaa lagaaga gud maxaa kula gudboon shukri naq shukri naq shukri naqi haddaad kufri ku beddesho oo waxa weeyaan aada samayso macaasi iyo waxa weeyaan aroos kaban la tumaayo waxa weeyaan ikhtilaad oo ragga dumarka is dhexgelinaayo oo ragga dumarka isku qasan yihiin waxa weeyaan waxyaabaha haddaad samayso aroos noocaasa koofeer aad tagto waxa weeyaan timahaagii waxa weeyaan wax lagu daro oo waxa weeyaan namskii iyo waxa weeyaan waxyaabihii la diiday la samaynaayo oo aad tirahdo halkaa meel halaygeeya aroosad baan ahaye waxyaabaha xaaraan tahay nimcadii ilaahay ku siiyey ee guurku ahayd in badan doonaysa ilahay weydiisanaysay baad ilaha ka kufriyey kufrigaas muxuu keensanaya nimcadaas inay nuqsaanto lain shakartum laaziidanakum walain kafartum in cadaabi lashadiid فمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم مرka gurigii in taqwa ilahi lagu dhiso ayaa haboon yaan lagu dhisin macsi iyo iyo xumaan oo waxyaabaha keeni karaya gurigii inuu burburo ugu dambeyntii gurigii marka qofkii uu helo ee gurigii xasilo ee arooskii dhaco qofku waxa weeyaan guriga uu intaa soo dhisayey ee waxa weeyaan inta ilahi weydiisanayey yuu ciyaar la noqoni siduu doon u burburin karo warqadeedana sii ama ninkii waan ku furna si yar cadho yarna qofku waanu ku tuurin guriga waanu miisaan kula lahaada qiimaysaa waa inaad waxa weeyaan waxyaaba badan oo aad jeceshahay haddaad weydo aad ka eegtaa maslaxadda ka weyn iyo guriga iyo reerka iyo carruurta aad eegtaa ee inaad waxa weeyaan wax yaroo malayacni guriga aanad u burburin waxyaabaha qaarkood dee waa lagama maarmaan oo laguma wada noolaan karaayo guriga waa burburaya haddii waxyaabaha qaarkood laga waayo ninkii sida hadduu dee biilba keeni waayo laakiin si aad isagoo waxyaabaha qaarkood inaad waxa weeyaan ninkaaga ku qiimayso rag kale oo tira hebel reerkiis intaasuu siiya anigu hebelkaa maihi ama waxa laga yaba xoolaaba inaanu haysan isagu ama waxa laga yaba inu bakhayr yahay oo dee raggu kala gacan adag miyaad beddelaysa dabeecaddiisa marka waxyaabaha qaarkood ha eegin waxa weeyaan guri kale gurigaa ha ku qiimaynin oo ha u dunduminin guri kale iyo gabadh kale waxaa haysato taada ha ku duminin inta ilahay ku siiye ku shuurnaaq ilahay ku siiyaan doonaa ninka laftiisii gabadhii hadduu wax ku karaahaysto akhlaaqihii iyo dhabaacadii qaarkood ha u sabro laa yafruku muumin muumina in kariha minha khuluqan radiya minha aakhar nebigu wuxuu sala allahu calayhi wasalam qofka muuminka ahay qofka muuminanta ah ma nici karo nacayb keensana inuu furo hadduu wax ku naco wax kalu ku jeclaadu ku helaya hadday dabeecada qaar gabadh ka xun tahay meelo kale ka fiicanta oo dumar kale ka fiicanta fara badan oo la haysto oo rag hayo markaas in gurigii markaana la ilaaliyo oo sabir iyo lagu wada dulqaad iyo in waxa weeyaan laysu dulqaato oo laysu sabro oo waxa weeyaan laysu caqli celiyo oo waxa weeyaan qofkii cadhooda la raaligeliyo kolba kii cadhooda zawjeenka wa kale calaa kulli xal taas waxay ku tacalluqdaa xuquuqu zawjeenka iyo xaggaasi noqonaysa qofki inuu aqoon u yeesho wixii guur ka dambeeyey wixii looga baahnaa marka waqtigan waan dheereeyey raalli ha lahaado muxaadaradii intaasay nagu joogaysaa wallahu aclam bihi towfiiq subxaanaka allahuma wabixamdika laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk